alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wlcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ila cala اظaalimiin wsala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed waxaa caawa inoo marti ah sheekh cabdilaahi sheekh xaashi sheekh cabdilaahi xasan xaashi berberaawi muxaadaradii toddobaadkii hore uu inoo galay majliskii labaad oo caawa ah ayaa caawana insha allahu tacaala muxaadaradu inoo jeedin doonaa muxaadarada oo ciwaankeeda laynoo sheegay iclaankana aad ku aragteen kayfa nubcidu buyuutanaa can ilmashaakil sidee guryaheenna uga fogeynaa mashaakilka iyo dhibaatooyinka muxaadarada sheekha ayaa insha allah inoo qaadan dhigi doona su-aalihii habeenkii hore la soo qoray ee waktigu markaa inoo saamixi waayena insha allah sheekha waynu weydiin doonaa sheekha ayaa muxaadarada kusoo dhaweynayaa falyatafadal mashkuuran maajuura
alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbih wslama tasliima kaiira ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sida aada maqasheen walaalayaal biidni illaahi subxaana wa tacaala muxaadaradeenna caaw waxay ku saabsan tahay kayfa nubcidu lmashaakila can buyuutina sidee baynu uga fogeynaa mashaakilka iyo dhibaatooyinka guryaheenna waxaynu ogsoonnahay gurigu inuu yahay nicmo ilaahay subxaana wa tacaala qof waliba waa dareensan yahay iyadoo ay sidaa tahayba haddana ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa nicmadaasi qur-aanka ugu sheegay oo rabbi ugu mano sheegtay wallahu jacala lakum min buyuutikum sakana ilaahay subxaana wa tacaala guryihiinna wuxuu idinka dhigay meel aad ku xasishaan oo aada ku nasataan oo aada ku raaxaysataan oo aada ku asturan tihiin nicmadaasi gaadhsiisan heer ilaahay addoomihiisa ugumana sheegtay waa nicmo aada iyo aada u weyn waxaana nicmadaasi dareemi karaa oo si dhaba ay u taaban kartaa qofka waaya hooygiisii iyo gurigiisii ka barakaca ee bannaan cidlaa isaga iyo reerkiisa iyo ubadkiisu ay waran yihiin ilaahay subxaana wa tacaala isagoo muujinaya nicmada guriga iyo qaalinimadeeda dad caasiyey baa waxa uu ku ciqaabay in guryahoodii ilaahay uu ka saaray huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min diyaarihim liawali lxashr ilaahay subxaana wa tacaala kuwii gaaloobay waa ka ka saaray guryahooda haadihi cuquuba min allah subxaana wa tacaala waa ciqaab agga xagga ilaahay ka ahaaday oo markii ay gaaloobeen ee amarkii ilaahay ay ka hor yimaadeen ilaahay wuxuu ku ciqaabay guryahoodii laga saaray ijlaa baa lagu sameeyey reer banu nadiir yuhuuddii loodhan jirtay lo odhan jiray ee magaalada madiine deganaa guryahoodii baa laga qaxiyey nicmada noocaase ilaahay subxaana wa tacaala uu ina xusuusiyey qofka uma dhammaystirmayso haddii aanay ka madhnayn mashaakil iyo dhibaatooyin guriga gudihiisa ku haysta mashaakillo iyo dhibaatooyin fara badan baa dadka guryaha degan la soo darsa mashaakilkaasi waxaa ka mid a khilaafka dhex mara dadka guryaha degan ninka iyo xaaskiisa waalidka iyo awlaadda u dhalay reerka iyo jaarkooda mashaakilka waxaa ka mida tadyiicu lxuquuq dadkaa guriga wada joogaa xuquuqday isku lahaayeen inay dayacanto in la kala dambayn waayo la ismaqli waayo oo wixii wanaaga la isku adeeci waayo kullu haadi waa mashaakil guryaha ka dhacda shakina kuma jira arrimaha noocaasi inay leeyihiin asbaab laba qodob baa markaa muhima qofka muslimkaa inuu ku baraarugsanaado subulu lwiqaayati min mashaakil اlbuyuut asbaabta iyo arrimaha lagaga badbaado ee ka hortag iyo tallaal u ah mashaakilka dadka guryahooda dhexdooda ka dhaca iyo cilaaju mashaakil اlbuyuut mashaakilku marka ay dhacaan waxa dawo u ah iyo qaabka loo daweynayo waa laba qodob aada u waaweyn labadaba caawa kama hadli karno waxaynu ka hadli doonaa qodobka hore oo ah subul اlwiqaaya min mashaakil اlbuyuut arrimaha lagaga badbaadee ka hortag u ah mashaakilka iyo dhibaatooyinka guryaha dhexdooda ka dhaca liannahu kamaa yuqaal alwiqaayatu khayru min alcilaaj waayo sida la yidhaahdo ka hortagga ayaa ka wanaagsan oo ka muhiimsan xanuunkii iyo cudurkii iyo dhibaatadii kugu habsatay in laysku dayo in layska dabiibo o layska daweeyo arrimaha biidni illaahi subxaana wa tacaala aynu sheegi doonaa mashaakil lbuyuut inta aanay dhicin baa dawo ka hortagaa u yihiin waana arrimo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xusay fi lqur'aani alkariim ama rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu inoogu sheegay axaadiida saxiixa ee ka sugnaatay dad fara badan oo mashaakil iyo dhibaatooyin guryahooda ay ku haystaan ayaa waxaanay dareensanayn meesha looga yimi qofkuna ilaa uu garto cudurka hayo xaqiiqadiisa iyo dhabtiisa dawadiisa ma heli karo taasi waxa ay keentay inay garan waayaan mashaakilkaa wixii ay ku daweyn lahaayeen oo dawadii meel kale ay ka doonaan waayo waa qof cudurkii hayay mid aan ahayn daweynaya aada baanay arrintaasi ay u fara badan tahay waxaanaynu ogsoonnahay mashaakilulbuyuut in badan waxaa la isku dayaa maanta in lagu xaliyo dad badani waxay isku dayaan inay ku xaliyaan inay isticmaalaan awoodaha ay leeyihiin qaarkood waxa ay xalkeeda ka raadiyaan meel kale oo iyagoo iyagu xallin kari lahaa sababteedana leh ayaa had iyo jeer ale bashar iyagoo kale ah markiiba ay u sheegaan mashaakilka guryaha ku haysta taasina waxay sababtaa arrintu inay sii weynaato uun waxaana laga yaabaa dawadu inay in yar u jirtay qofka laftiisana ay ku xidhan tahay waxyaabaha aynu guryaheenna mashaakila kaga fogeyn karno waxaa ka mida marka koobaad ikhtiyaaru zawja asaalix min qibali zawj wa ikhtiyaaru zawji asaalix min qibali zawja arrintani waxay anfacaysaa qofkii damacsan ama kusii socda inuu asaaso guri guriga qodobka koowaad ee lagaga fogeyn karo mashaakil waa in qofku uu doorto lamaano wanaagsan ninku inuu doorto gabadh wanaagsan gabadhuna inay doorato nin wanaagsan asaalix iyo asaalixa markaynu leenahay qofka wanaagsani waayo asaalixu waxaa la yidhaahdaa man addaa xaqa allaahi wa xaqa alkhalqi calayhi waa qofka gudo xaqa ilaahay uu ku leeyahy iyo xaqa khalqigu ay ku leeyihiin qofkaasaa la yidhahda waa qof saalix sidoo kale culimmadu waxay yidhahdaan saalixu waa man aslaxa daahirahu wa baatinahu biطaacati اllahi subxaana wa tacaala walinqiyaadi liawaamirih waa qofka intiisa muuqato xubnihiisan korkiisa iyo kalkiisa oo qalbigiisa looga jeedo wanaajiyey ee ku hagaajiyey inuu ilaahay subxaana wa tacaala adeecay uu ka amar qaatay markaa qof sifadaa leh marka horeba waa in la doorto waayo gurigu labadaa qof buu ka bilaabmaa uu ka kooban yahay labada qofba haddii ay noqdaan dad xaqa ilaahay ilaalinaya xaqa khalqigana ilaalinaya gurigaasi wuxuu noqonayaa guri mashaakilka ka fog laakiin haddii labadii qof ama midkood aanu ka soo baxayn xaqii ilaahay ama xaqii khalqiga gurigaas wuxuu noqonayaa mid albaabadiisa oo dhami mashaakilka ay u furan yihiin wadooyinka mashaakilku ay usoo maraanaada ay u tiro badan yihiin waa keenay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam kamaa fii muslim addunya kuluha mataac wa khayru mataaci dunya almar'atu saalixa adduunyadu dhammaanteedba waa sahay yaroo kooban mataac waxaa la dhahaa qofka socdaalka ah waxa yaro degta uu ku qaato sahaydeeda yar waxa u wanaagsan sahay adduunye waxa u wanaagsan almar'atu saalix gabadha wanaagsan walihaada baa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninka damacsan inuu guursado waxa uu sheegay waxa ay raggu had iyo jeeraale dumarka ay ku xushaan waa arrimo dhammaantoodba ay xalaal tahay in dumarka lagu xusho waxaa lagu xushaa gabadha maalkeeda quruxdeeda xasabkeeda yacnaa sharafta halka ay ka soo jeedo iyo diinteeda nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi fadfar bidaati diini taribat yadaak bukhaariyo muslim baa wariyey ku guulayso gabadha diinta leh hadday aqoon iyo cilmi tahay iyo hadday camal iyo toosnaan tahayba oo gabadha waxa ugu muhiimsan aad ku miisaamaysaa diin ha noqoto haddii aad diin ka hesho waxyaabaha kale ay soo raaceen waa alxamdu lilah waa khayr ziyaaday oo kordhay laakiin hadday diini ka maqan tahay waxyaabaha kale waa adduunya yaana ku dagin nabigeenu alayhi salaau wasalaam mar kale wuxuu uhi kama fi musnadi axmed sunani tirmidi min xadiidi thawban liyatakid axadukum qalban shaakira midkiin qalbigiisu ha noqdo qalbi mahadnaq badan oo allah subxaana wa tacaala nicamkiisa ictiraafoo qira ilahayna u tiiriya rabbi subxaana wa tacaala walisaana daakira carabkiisuna ha noqdo mid xusitaan badan wزawjata mumina tuciinuhu calى amri اlaakhira midkiin ha yeesho gabadh xaas mu'minada oo iimaankeedu uu hagaayo oo ugu kaalmaysa arrimaha aakhiro diintiisa ugu kaalmaysa waxaana aragtaa axaadiiu waxay xoogga saartay xagga ruuxa dumarkaa gabadha lafteedu waa inay diin ku doorato laakiin axaadiiu inta badan gabadhay ka hadlaysaa waayo gabadhu iyada ayaa aasaaska guriga ah hiya alatii takunu uma alawlaad wa murabiyatahum iyada ayaa ta noqon doonta biidn illaahi tacaala hooyada ubadka ee ubadka tarbiyadaynaysa halkay hooye mariso ayaa inta badan ubadkuna ay maraan walihaada baa carabka lagu sii adkeeyey ruuxa dumarka iyadoo gabadha lafteeda ay la gudboon tahay ninka inay ku doorato diin iyo wanaag waa inuu iska ilaaliyo qofka muslimka ahi qof xaqa ilaahiy xaqa khalqiga aan gudin waa aslu mashaakil lbuyuut mashaakilka guryuhu halka ay ka bilaabmaan weeye walihaada baa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay afar arrimoodoo liibaan iyo badhaadho ah wuxuu ku daray almar'atu saalixa gabadha wanaagsan waxaa kaloo uu sheeqay sheegay afar arrimoodoo qofka nolosha ku kadeeda wa min ashaqaa'i almar'atu alatii taraaha fa tusuuk kadeedka nolosha waxaa ka mida gabadha markaad aragto aada ka xumaanayso qaabka ay tahay ama wax macsiyaabay samaynaysaa qofka muuminkaana ilaahay marka la caasiyo arrintaasi way dhibtaa uu ka xumaadaa ama xaggii noloshii adduunyaana kuba hagaagsanayn wataxmilu lisaanahaa calayka waa gabadha aftaagta ah ee ninka ku carabka dhiiran iyaduna kadeedka adduunyay ka mid tahay wain qibta canha lam ta'manha calaa nafsiha wa maalika marka aad ka maqnaatana xoolahaagii wadeeca tiri mayso kaga warwar bixi maysa sidaasoo kale nafteeda ibnu xibbaan baa wariyey xadiidka saxiixada ayaanu ku jiraa dad fara badani maanta qodobkaa sidaa muhimka u ah ee albaabka adag biidni illaahi subxaana wa tacaala la ysaga dhiga mashaakilka bacda allahi subxaana wa tacaala wax fudud bay isaga haystaan waxyaabo kaloo dhaldhalaal adduunyo ah ayay doorashadooda ku saleeyaan laakiin maalma kadib kadib bay ka shalleeyaan oo arrinta noocaasa ay ka cadacadaan goor aanay meel ay ka noqdaan aanay joogin arrinka labaad wuxuu yahay haddii marka hore ilaahay uu kuu qadaray gabadh aan saalixad ahayn amaba se gabadhaba ilaahay u qadaray nin aan saalix ahayn qofku waa inuu ku dadaalo lamaanihiisa inuu hagaajiyo ilaahay baana subxaana wa tacaala u hagaajiya walihaada waa inuu qalbigiisa xagga ilaahay u jeediyo gacmaana kor u taago oo ilaahay uu ka baryo subxaana wa tacaala an yuslixa lahu ahlahu inuu ilaahay subxaana wa tacaala u hagaajiyo qoyskiisa qofku waa inuu ka baryo asbaabta arrintaana waa inuu la yimaado oo ducada aynu sheegnay ugu horeyso ilaahay wuxuu inooga sheegay cibaad uraxmaan inay ka mid tahay sifaadkooda inay ku ducaystaan inuu ilaahay u hagaajiyo lamaanayaashooda iyo tafiirtoodaba oo rabbanaa hab lana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama waa inuu asbaabtii la yimaado oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii qofka hadduu aqoon uu dheeriya waa inuu baro haddii kalena dadka ahlucilmiga ahlulkhayrka waa inuu ku xidho meelaha khayrku uu ka socdo qalbigu uu ku dabco naftuna ay ku toosto siduu qofkaasi ugu xidhmi lahaa waa inuu kula dadaalo arrinka saddexaad wuxuu yahay haddaad doonayso guri bilaa mashaakila asis baytaka calaa taqwa raxmaan waxaad gurigaaga ku asaastaa marka horeba alla kacabsa markaad guriga asaasayso guriga waxaa lagu asaasaa raad buu ku yeeshaa haddii uu wanaag yahayna raad wanaagsan buu ku yeeshaa waxa uu noqdaa gurigaasi guri nolol fiican ay ka jirto haddii xumaan lagu asaasana xumaantaasi kama hadha way ka daba timaadaa waxaana laga yaabaa qofku mashaakilkan inuu moodayo meel kale inay uga yimaadeen macaasidii iyo khaladaadkii uu galay maalintii guriga uu asaasayey ayaana arrinta noocaasiyo sabab u ah meel kale aanu dawadii ka raadinaya ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu ku uhi fi lqur'aan alkariim afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi waridwan khayru am man asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufi nhaar fanhaara bihi fi naari jahannam wallahu laa yahdi lqowma aalimiin aayaddu gaar ahaan waxay ku saabsan tahay dhisme masaajid oo laba masjid baa magaalada madiine ku yaalay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo kii ka horeeyey masjidu quba waxaa lagu asaasay iimaan iyo tawxiid iyo ikhlaas iyo alla kacabsi iyo diinu gargaar waxaa kaloo magaalada madiine mar dambe laga sameeyey masaajid ay dhisteen dadaan iimaan qalbigooda ku jirin laakiin iimaan muujisanaya masaajidkaasoo waxaa lagu dhisa ay tahay gaalnimo iyo nifaaq iyo hagardaamo lala damacsan yahay dadka muslimiinta ah iyo dagaal la rabo in lala galo diinta islaamka labadaa dhisme labaduba waa dhismow wixii markaa dhismayaasha laga samayn jiri un baa laga sameeyey haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay inaana shaqo isku lahayn dhismaha alla kacabsiga lagu aasaasay iimaanka iyo tawxiidkii alla kacabsiga iyo dhismahaasi lagu aasaasay qalbi xumada iyo go-aanada ilaahay sharcigiisa ka hor imanaya dhismana wuxuu sabab ugu noqonayaa ciddii samaysay inay janno galaanoo waddo janno weeye dhismo kalena waa waddo naareed oo ilaahay wuxuu ku tusaaleeyey qof dhismihiisii ka sameeyey naarta qarqarkeeda waxaa la sugaaba ay tahay dhismihiisaasi inuu naarta xaggeeda u dumo wallahu laa yahdi lqowma aalimiin arrin kastoo la sameeyana waa saasoo kale un waxaa lagu aasaasay buu arrinkiisu ku xidhnaanaya in lagu aasaasay iimaan iyo alla kacabsi iyo wanaag doon iyo in lagu aasaasay kufri ama nifaaq iyo macaasi tii lagu aasaasaba raad bay ku yeelanaysaa maanta guryo fara badan ayaa marka hore macsiyo lagu bilaabaa khal way ku bilaabmaan nin iyo gabadh meel iskula gooni noqda waxay ku bilaabmaan in inanta intaan la weydiisan weligeedii la yska kaxaysto oo la dhahdo waa lala tegay waxay ku bilaabmaan hadalle aan wanaagsanayn oo muddo labadaa qof ay isdhaafsadaan oo haasaawo lagu tilmaamo laakiin shar fara badan xambaarsan waxay ku bilaabmaan taabasho ilaahay aanu oggolayn waxay ku bilaabmaan dumar qaaqaawan oo mutabarijaad ah oo gurigaa la ysugu keeno kadibna muusig loo daaro iyo heeso gurigaasi sawdkiiyo dhawaaqa u horeeya kor uga baxaya uu noqdo sawtu shayaan dhawaaqa shaydaanka dhawaaqa shaydaanku waa heesaha wastafzis man istaacta minhum bisawtik ilahay baa qur-aanka sidaa ku yihi culimaduna waxay markay fasirayaan dhawaaqaa shaydaanka ilaahay u leeyahy bani aadamka intaad awoodo ku didso oo ku ku ku lumi waa heesaha waxay ku bilaabmaan rag iyo dumar isdhex gala waxay ku bilaabmaan qaawani waxay ku bilaabmaan macaasi maalmo yar kadib baa mashaakil baa ka dhaca dadkii gurigooda waxaa ku bilaabeyna mashaakilkaasi halkay uga yimaadeen ma dareensan meelo kaley ka raadinayaan dawadiina ma helaan guriga noocaa lagu aasaasana mar walba mashaakilku ilaa ilaahay loo toobad keenaya subxaana wa tacaala way daba socdaan min mushkilatin ilaa ukhraa mushkilad marka ay ka baxaanba mid kale ayay gelayaan ilaa ay toobad keenayaanna ilaahay subxaana wa tacaala waafajin maayo waddadii saxdeeda mashaakilka ay kaga bixi lahaayeen ilahay baa sheegay subxaana wa tacaala wallahu laa yahdi lqowma aalimiin xataa dantoodaanu ilaahay waafajinahayn iyo dawada dhibaatada haysata marka guryaha marka la aasaasayo ilaahay ha laga baqa subxaana wa tacaala oo macaasida iyo waxa ilaahay ka cadhaysiinaya ha laga ilaaliyo bal aduu tasawar adigu waad faraxsan tahay ninkiiyo gabadhii waa faraxsany dad kalena waa la faraxsany waa la ciyaarayaa waa la iska baashaalayaa allihii raxmaanka ahaa ee arladan iyo samadan lahaabana waa laga cadhaysiyey subxaana allah waxaa la sugaa markaa waa maxay wa aatharu ghadab illaahi subxaana wa tacaala waa raadka ka dhasha ilaahay cadhadiisa raadka cadhada ilaahay ka dhashaana waa ciqaab ciqaabkuna waa noocii badan yihi arrinka afraad wuxuu yahay ee mashaakilka guryo aynu kaga fogeyn karno muraacaatu awaamir illaahi fi lbeyt waiqaamatu aacati fiihi ilaahay shareecadiisa waa in laga oogo laga dhaqangeliyo guriga dhexdiisa guriguna waa inuu noqdo mid ilaahay lagu adeeco subxaanahu wa tacaala oo wax allaale iyo wixii ilaahay uu faray addoomaha faral iyo sunnaba laga sameeyo kaannahu masjidun sidoo masaajid uu yahay masaajidada ilaahay baa lagu adeecaa sidaasoo kale in guryaha ilaahay loogu adeeco dadku maanta had iyo jeer aale waxay ka hadlaan shareecadii laynagu xukumi maayo dowladdu shareecadii ku xukumi mayso ilaahu noo keen dowlad shareecada nagu xukunta dowladdanina wax kale maaha waa gurigaagaas oo guryo kale ay ku biireen dabeetana nin mas-uul looga dhigay guryuhu sida ay yihiin unbay dowladduna noqotaa haddii guryaha shareecada laga oogo oo ilaahay laga raaligeliyo subxaana wa tacaala wax ilaahay uu jecel yahay in lagu sameeyo wadanku gurya ayuu ka kooban yahay si guud cidda ugu talinaysaana waa ku khasbayin inay sharciga ilaahay ku xukumaan ilaahay baana ka dhigaya subxaana wa tacaala dadku marba sida ay yihiin ayuu ilaahay madaxda uga dhigaa haddaad gurigaaga shareecada ku xukumi weydo adigana cidda kuu talisaa shareeco kugu xukumi mayso faljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu marba waxay la nooc tahay qofku camalka uu sameeyo ayay la nooc tahay marka inaad doonaysa adiga in shareeco lagugu xukumo oo cadaalad lagugu maamulo oo dulmiga lagaa daayo oo si wanaagsan lagula hadlo iyo inaanay inaanad gurigaagii intaa adigu ka samayn labadaas isqaban maaya oo in la kala daayo labadaa labada arrimoodna waa isku xidhayin ilaahay wuxuu la hadlay nebi muuse iyo walaalkii haaruun wajcaluu buyuutakum qibla ilahay wuxu uhi guryihiina qiblo ka dhiga yani makaana cibaada meel aad ilaahay ku caabudaan subxana wa tacala waaqiimu sala salaada oga wabashir lmuminiin haddaanu gurigaagu ahayn makaana salaa meel ilaahay loogu tukado subxaana wa tacaala sidee bay mashaakilka iyo dhibaatooyinku uga maqnaanayaan ila falaaxa fi dunya walaakhira waxaa lagu gaadha iimaanka dabadi asalaa weliba salaada khushuucda leh qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun alfalaaxna waa waxaad doonaysa inaad hesho waxaad dhibsanaysana inaad ka badbaado walihaada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhiirigeliyey gurigu si uu noqdo meel ilaahay lagu adeeco in salaadaha sunnayaasha xataa raggu ay ku tukadaan guryaha وأفضل صلاة المرء صلاaته في byth إلا المكتوبة صلاaduu nin tukado waxa u fadli badanta uu gurigiisa ku tukado marka laga yimaado salaada faralkaa salaada faralkaa iyada waxaa laga rabaa in masaajidka taga iyo halka looga yeedhayo jamaacadu ragga waajib bay ku tahay warka noocaasa nabigeenu waa dabaqay calayhi الsalaaةu wasalaam oo salaadaha sunayaasha gurigiisa ayuu la tegi jiray dadka guriga la joogana cibaadadu ku dhiiri gelin jiray oo caaisha radia allahu canha waxay sheegtay sida uu wariyey muslim ana nabiya calayhi salaatu wasalaam kaana idaa faraqa min witrihi qaal quumii faawtirii ya caaisha markuu salaatuleylkiisa dhammaysto caaishuu la hadli jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam odhan jiray caaisha toos oo salaadii witriga tuko wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ammaanay ninka iyo gabadha labada qof ee lamaanaha isu dhaxee guriga wada jooga ee cibaadada isku isku caawinaya isu kaalmaysanaya waxau ihi nabigu raxima allahu rajula qaama min alleyl fasallaa faayqada imra'atah fasallat fain abat nadaxa fii wajhiha alma ilaahay ha u naxariisto ninka habeenkii saacadiisa wax ka mida istaagay salaatuleyl tukaday kadibna xaaskiisii toosiyey si iyaduna khayrkaa uga qayb gasha haddii ay diiddo hurdada ay kusii dhegto ay sii macaansatana biyo ku saydhiyo ku rusheeye si ay u kacdo hurdada uga duusho wejiga saa biyo ugaga saydhiyey gabadhiina saasoo kaleu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey gabadha habeenkii salaatuleyl intay u kacdo ninkeedana toosisa hadduu kici waayena biyaha iyaduna ku shubta si uu salaada ugu kaco haddii sidaasi la yeelo oo guriguu noqdo mid ilaahay cibaadadiisa iyo daacadiisu ay ka oogan tahay ilaahay baa subxaana wa tacaala barakaynaya barakooyinka samada iyo kuwa dhulkaba ilahay waa u furaya walow ana ahla alqura aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai waalard ilaahay wuxuu uhi dad meel degani hadday isku darsan lahaayeen iimaan iyo diinku dhaqan waxaan u furi lahayn barakooyinka samada iyo dhulka laakiin waxaana mashaakila iyo dhibaatooyinka iyo kadeedka nolosha laga cabanayo waxaa sabab u ah iimaan la-aan iyaa la kacabsi la-aan ama iimaankii oo daciifay iyo diinku dhaqankii oo yaraaday ilahay oo subxana wa tacaala la caasiyey guryaheenna aynu ka dhigno meel ay malaa'igtu kusoo hirato khayrka iyo wanaagga ka socda awgeed guryaheenna aynu ka dhigno kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka farxiya oo ilaahay subxaana wa tacaala raaligeliye في منهج ilaahay baa inoo ballan qaaday subxaana wa tacaala inoo barakaynaya oo mashaakilka oo dhan rabbi inuu inaga difaacayo arrinka shanaad wuxuu yahay guryaha mashaakilka aynu kaga fogaan karno waa tandiifu lbeyti min almunkaraat wamaa yusqitu araxmaan guriga waa in laga nadiifiyo wax kastoo shareecadu ay diiday arrin kastoo allah raxmaan ka kacadhaysiinayo waynu aragnay xagga muuqaalka guryaha dadku se uga shaqeeyaan nadaafadda guryaha sida loogu dadaalana waynu ognahay oo dumarkeenu guriga gudihiisa intay soo dhaafaan ayay qolqollada iyo bannaanada guriga ka horeeya ama hareeraha ka xiga ayay nadiifiyaan waana xashiishka u ogolaan waana dhaqan wanaagsan oo muslimiintu yuhuudda ay kaga duwanay yuhuudda waa basari suu sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam نظفوا أفنيتكم فإن, اليه... فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم قل قل الذين يداردهن نظيفية بر الله محمد عليه الصلاة والسلام يهود سلاس ما يلان خلاف إذن كانت المسلمين تتهين وحين أكسرنا قرية قدية سلا لغا شقية مر للرنشية مر مر مر لديقو حتى مر مر كورا دو يرحق موا ولا قفت شنا يامد كلا عصوبة لديقية dumarku waxaa laga yaabaa gelin hore iyo gelin dambe iyo duhur intaba inay masaxaan guriga wax udgoon lagu shido guriga haddii kareeca ku dhalato ama qirinqiir galo malaa dadka yar badankoodu qirinqiirka garan maayaane maya waa kala labe qirinqiirka iyo dukaanku ama dukaan uu galo isna waan soo waday dagaalka lala galo waynu ognahay si sida guri sidii guriga looga nadiifin lahaa iyo kharashka iyo hawsha la geliyo intaasoo dhan waxaa la rabaa gurigu inuu wanaagsanaado wax allaale wixii dhibaato dadkaasi ku keeni lahaana in laga fogeeya la rabaa waxyaabahaasoo dhan guryaha wax kaga dhibaato badan baa jira waa in ilaahay lagu caasiyo guriga dhexdiisa oo gurigu uu noqdo ma'wal munkaraad meel hooy u ah wixii ilaahay addoomihiisa u diiday ilahay wuxuu addoomihiisa u diidayna waxaan iyaga dan aanu ahayn waxyaabahaasi inay guri guriga dhexdiisa ka jiraan waa arrimaha u waaweyn ee fasaadka iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka guryaha u horseeda ilaahay baana inoogu sheegay fi lqur'aani alkariim dadku hadday ilaahay caasiyaan waxyaabaha ilaahay ku ciqaaba inay ka mid tahay in quluubtooda uu la kala jeediyo is afgaran waayaan oo nacaybshiiyo iyo colaadu la dhex dhigo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam soo muu odhan markuu safka salaada ka hadlayay walaa takhtalifu fatakhtalifa quluubukum safkaasoo la simi waayo oo amarkaa nebiga la fulin waayo waxaa ka dhalanaysa dadka quluubtoodu inay iskhilaafto maxaad u malaynaysaa amarkaa ka weyn oo la khilaafo ama macsiyo taa ka weyn oo la sameeyo waa ka yihi rabbi subxaana wa tacala wmin aladiina qaaluu ina nasaara akhadna mihaaqahum fanasuu xada mima dukiruu bihi kuwii yihi kiristaan baanu nahay nasaara oo diintii nabi ciisaanu haysanaa ilaahay wuxuu tilmaamay inuu ballanka qaaday muxuu ilahay ballankaga qaaday inay ilaahay keliyeeyaan subxaana wa tacaala oo ilaahay adeecaan oo ilaahay wuxuu u diiday ay iska daayaan way iskaga tegeen oo ballankaa may oofin waxaabay ku bedeleen inay ilaahay subxana wa tacaala aflagaadeeyeen oo ay yidhaahdaan ilaahay baa inan leo ciise waa inankii ilaahay ama ciise ilaahay ku sheegaan macaasi kaloo tiro badanna inay sameeyaan bal u fiirsada walaalayaal wuxuu ilaahay ku ciqaabay fa akraynaa baynahum alcadaawata waalbaqdaa ilaa yowmi alqiyaama waxaanu dhexdooda dhignay buuhi ilaahay subxaana wa tacaala colaad iyo isnacayb ilaa yowmi alqiyaama soconaya kooxoodu isnacab yihiin oo ashkhaastoodu ay isnacab yihiin awjadnaa lahum asbaaba alfurqati waalkhilaaf asbaabtii iskhilaafka iyo ismaandhaafka ayaanu dhexdooda dhignay buuri ilahi subxana wa tacaala guryo badan baa dadka jooga ay isafgaran laayiin oo ninka iyo xaaskiisu laba kelmadood hadday isweydaartsadaanba dagaal afkaabaa ku xiga ama gacanta in la qaadaba oo qofku ubadkiisii uu afgaran laayahay waxaana laga yaabaa marnaba inaanu isagu dib isugu noqon oon odhan war talow maxaa kaa khaldane aada samaysa ilaa arrintani waxay noqon kartaa asbaabteeda waxaa ka mid noqon kara inuu qofkani ilaahay caasiyey subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu inoo sheegay subxaana wa tacaala wax allaala waxaa dhibaato ka dhacda badda iyo beriga in bani aadamku waxay sameeyeen sabab uu yahay ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا gurigana haddii lagu sameeyo wax sharciga ilaahay khilaafsan sidaasi ayaa fasaadka iyo xumaanta iyo mashaakilka iyo masaa'ibku ay uga daahirayaan wamaa asaabakum min musiibati fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wax allaale waxaa musiibo idinku dhacaa waxaad idinku samayseen baa sabab ah weliba ilaahay in badan buu idinka cafiyaa mar horaa laydin halaagi lahaa waxaad samayseen o dhan abaalmarintiisa haddii si dhaba laydin taabsiiyo imaamka weyn ee adibada quluubta ka mida dhakhaatiirta qalbiga laidhaha ibnulqayim raximah llahu tacaala kitaabkiisa la dhaahdo adda wadawa cudurka iyo dawadiisa waxa uu kaga waramay macaasida iyo amarka ilaahay oo la khilaafaa raadka xune ay ku yeelato dadka iyo dhulka iyo dunyadaba wuxuu ku daray wa minha alwaxsha waxaa ka mid a kala irdhow isqofka iyo dadkii inay kala irdhoobaan oo qofka dadkii oo dhan ay safgaro waayeen markuu ilaahay caasiyo subxaana wa tacaala qaala wataqwa hadihi alwaxshatu xataa tastaxkima فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه marka qofku macsiyada hadduu sii wado oo ay sii badato waxaa dhacaysa isaga iyo xaaskiisii iyo awlaadiisii iyo qaraabadiisii inay safgaro waayaan ay kala irdhoobaan marka dambe naftiisii bay kala irdhoobayaan walihaada salafka qaarkood waxay odhan jireen buui dadkii hore wanaagsanaa qaarkood inii la acsi llaha fa araa dalika fii khuluqi daabati wa mraati waxa ahaan dad xaalkooda si dhow oo dhaba ula socda meesha looga yimina yaqaan iyo cudurka ayaa nooca u yahay ilaahay markaan caasiyo subxaana wa tacaala markaa markiiba inaan ilaahay caasiyo waxaan ku gartaa waxaa isbedelaa dabeecadda gaadiidkayga hadduu farasya hadduu awriya hadduu dabeeriya hadduu gaadhi yahay laftiisa rag baa laga yaabaa gaadhigooda maalin walba geerash inay la taagan yihiin meesha laga haystana garan maayaan macaasiduu sameeyey ayaa laga yaabaa inay saab u tahay laakiin wax kaluunbuu had iyo jeeraale dembiga saaraya maruu qof gaadhiga ka kaxaystay dembiga saaro maruu gaadhiga wadankii laga keenay mar qofkii ka iibiye uu saaro mar noocanaa xun uu idhaahdo maruu idhaahdo sbeer baadhka qaculkhiyaarka birahan waxa weeyaan lasoo waaridee dee gabaadhida birimara ka xumaata lagu bedelo u idhaahdo biro xuno taywana baa wadankii laga soo buuxiyey marnaba isagu wax khaladaysa saari maayo cid kale ayuunbuu dembiga u xambaarinaya laakiin dadkii wanaagsanaa saasay odhan jira sidaasoo kale dabeecadda gabadheedaan ka gartaa buuhi gabadhii hadalka wanaagsanayd ee ii roonayd ee i maqli jirtay ayuunbuu hadalkeedu taagtaagmaya oo dabeecadda ay ka xumaanaysa oo aan imaq lahayn oo canaadad noqonaysa dhaga adag oo aan danba aan iga yeelanahayn markaasaan dib isugu noqda wayaan macno oo aan isdaweeya marka mashaakil lbuyuud badankeeda waxaynu odhan karna waxaa sabab u ah macaasida iyo munkaraadka guryaha dhexdooda ka jira guryaha markaa ha laga nadiifiyo sida waxyaabaha kaleba looga nadiifinayo dadaalka u badan ha lagu bixiyo sideeba guryaha looga nadiifin kara waa qodobka lixaad oo isna aynu odhan karno wuxuu ka mid yahay qodobada ugu muhiimsan ee mashaakilka guryaha ka dhaca lagaga hortago وإqاamaة شhacيiرaة الأمr بالمacروف والنahي عan المنkر في الbeyt gurigu waa in noqdo meelay dacwadi ka socoto oo dadkaa guriga jooga wanaaga ay isfarayaan xumaantana ay iska reebayaan waayo gurigu wuxuu la mid yahay saynu sheegnay waa waطanu musaqar waa wadan la yareeye weeye gurigu marka wadanku hadduu bilaa dacwad noqdo siduu u fasahaadayo guriguna hadduu bilaa dacwad noqdo saasoo kale uu fasahaadaya in gurigaasi dacwade ay ka socoto wanaagga la isfarayo xumaanta la yska reebaya waxaynu odhan karnaa waa moos adag oo lagaga hor tago macaasida iyo waxyaabaha sharciga khilaafsan ee mashaakilka soo jiida saa hore aynu sheegnay waana arrin sabab u noqota an takuuna alxayaatu fi lbuyuuti xayaatan saciida nolosha guryaha ka jirta inay noqoto nolol wanaagsan ilahay baa hi waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna can lmunkar wayuuminuuna billah waulaa'ika hum lmuflixuun rabbi subxaana watacaala wuxuu yidhi khayrka isugu yeedha wanaagga isfara xumaanta iska reeba dadka sidaa yeela ayaa almuflixuun alfalaaxna waa maxay waa waxa wanaagsane aad doonayso dhinna hesho way ka mid tahay gurigaagu inuu noqdo meel naftaada iyo qalbigaaguba ay ku degaan ay ku raaxaystaan sababna kuugu noqdo guri kaloo fiican inaad uga guurto qabrigaagu inuu kuu hagaago alfalaax waa waxaa xun oo dhan in laga badbaado waxyaabaha aasaasiyaadka waa iimaanka dabadi waxaa ka mid ee falaaxa lagu helo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar qof kastoo guriga ka mida inuu noqdo qaa'im lilaahi bilxuja oo cidda wanaag ka gaabisa waar ka faraaya cidda xumaan samaynaysana ka reebaya oo ka waaninaya sidaasaanu ah nabigeenu calayh isalaatu wasalaam muu ogolaan jirin shay munkara gurigaasi lagu sameeyo waxay tihi caaisha radia allahu canha kaana rasuulu llahi ida alaca cala axadi min ahli lbeyti kadaba kidba lam yazal mucrida canhu xataa yuxdita tawba rawaahu axmed hadduu ogaado nebigu calayhi salaatu wasalaam qof qoyskiisa ka midi inuu been sheegay nebigu wuu jari jiray qofkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haybad buu lahaa qofka haddii uu jaro qofkaasi uu ka qoomamoonayo khaladku galo uu ka soo noqonayo wuu ka jeesan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wejiga ma siin jirin ilaa uu ilaahay subxana wa tacaala u toobadkeenayo markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kala daayo caaisha radia allahu canha oo nebigoo maqan iyadu istidhiba maadaama aanay arrinka xukunkiisa hore u aqoon waxay istidhi nebiga guriga usii qurxi waxay ku xidhay daah sawiro leh nebigu calayhi salaatu wasalaam albaabka markuu marayay buu arkay yaa caaisha ma haadihi tasaawiir buu caaisha waa maxay sawiradan waaba an yadkhula albeyt gurigii inuu soo gelana uu diiday maantana sawiradu sida guryaha ay ku yihiin waynu dhaqaanaa dadka badankooduna munkarba uma haystaan bal yuzayinuuna biha buyuutahum guryahooday ku qurxiyaan nabiguna wuxu uhi laa tadkhulu lmalaa'ikatu beytan fiihi kalbun walaa suura malaa'ikatu raxma malaa'ikatu lkhayr ma soo galaan guri sawiryaalla ama aygu joogo cid kala daaye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil oo la ballansanaa ayaa wakhtigii ballanka u iman waayey arrintaas sababteedu maxay noqotay sida malaku jibriil markii dambe nebiga u sheegay ay yar oo nebigu aanuu ogeyn calayhi salaatu wasalaam sariirta ku hoos jiray markii la saaray buu malaku jibriil gurigii soo galo nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi ilaa sawirkii la jarjarayoo madaxii la suuliyey oo meesha laga saaray sida caaisha ay sheegtay galbarkimaya laga dhigay oo sawirkii sidii gee geed oo kale unuu noqday nebigu calayhi salatu salaam gurigiima soo gelin markii laba habloodoo iska geeraaraya oo iyagu islahaa nebiga ammaanaba ay ku hadleen hadal khaldan oo nebiga ay ku sifeeyeen sifa aanu lahayne ilaahay inuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka diiday midkood baa waxay tihi wafiina nabiyun yaclamu ma fii kadin waxaana dhex jooga nebi og waxa berri dhici doona daci haada buu kuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yaclamu lgayba ila allah iska daa hadalkaa waxa berri dhici doona iyo qeybka ilaahay mooyaane cid kale ma oga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma oga wixii markaa waxyi ilaahay ugu sheega mooyaane cid kala daayo inankii yaraaye cumar ibni abi salama ee hooyadii umu salama ay ahayd xaaska nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu khilaafay aadaabu acaam aadaabtii cunto cunista ee uu gacantiisii xeedhadoo dhan ay ku wareegtee marba meel uu ka darsaday nebigu mu odhan waa ilmo yare iska daa markuu weynaadaabuu iska baran doonaaye wuu la hadla wuxuu kuhi yaa ghulaam sami illaah kul biyamiinika wa kul mimaa yaliik inankaaga yeerow bisinka u qabo bismi illaahi dheh midigtana ku cun bidixdu waa ficil shayaan shaydaanka bidixa ku cuna kuna caba waxna ku qaata waxna ku bixiya qofna ma jecla inuu shaydaanka u ekaado haddana dadka in badan waxay samaynayaan wixii shaydaanka u ekaysiinaya kuwa aynu sheegna ay ka mid yihiin xagga kusoo xigtana ka cun buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam marka guriga waa in lagala dagaalamo wax kasta oo sharciga ilaahay khilaafsan rag iyo dumar aan maxram isu ahayn oo bilaa xijaab isku dhex jooga rag iyo dumar isdhex gelaaya cay guriga ka socota iyo munkaraad musalsalaad lagu daawanayo oo waxun ka sheekaynayo ku saabsan iyo kuwa la midkee faraha badane maanta guryaha ka dhaca haddii la doonayo guryaha in mashaakilka laga fogeeyo waa in laga nadiifiyo kuwaasaa ka daran bahalihi aynu sheegaynay iyo uskag iyiyo wasakh kasta arrinka toddobaad wuxuu yahay ee guryaha mashaakilka lagaga fogeyn karaa ishaacatu khuluqi rifqi fi lbeyt akhlaaqda dabacsanaanta iyo isu turidda hadday tahay xagga hadalka hadal wanaagga iyo hadday tahay xagga ficilkaba guriga waa inay ku dhex faafto waayo nabigeenu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dhaqanka noocaasi shay kastoo uu galaba inuu qurxiyo shay kastooo laga wa laga waayo oo adayg iyo kakanaan iyo qallafsanaan iyo naxariis daro ay raacdaana inuu fool xumaado ama hadal ha noqdo ama ficil ha noqdo wuxuu inoo sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam alrifq dhaqankaasi inuu ilaahay jecel yahay ilaahayna inuu ku bixiyo waxaanu ku bixin qallafsanaanta iyo wax kala toona guryahana si gaara arrintaasi inay waxtar weyn ugu leedahay dhibaatooyin badana dhibaatooyin badanna dawa ay uga tahay ayuu sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ida araada allahu caza wajala biahli beytin khayra adkhala calayhim rifqa buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam qoys hadduu ilaahay khayr la doono wuxuu ilaahay albaabka uga soo geliyaa dhaqankaa wanaagsan ee dabacsanaanta iyo naxariista iyo tudhaalaha ah imaamu axmed baa wariyey xadiid kalena idaa axaba allahu ahla beytin hadduu ilaahay jeclaado marka waxaa dadka ilaahay khayrka uu la doono ilaahay uu jeclaaday uu ku abaalmariyey waa wax weyn oo qiimo badan dadka guriga jooga hadal wanaagsan waa inay ku wada hadlaan ilaahay baa yihi waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina ashayطaana yanzaqu baynahum addoommahayga waxaad ku tidhaahdaa hadal wanaagsan ku wada hadla waayo hadalka xuni waa ka shaydaanku uu ka faa'iidaysto dadka inuu kala dilo mashaakil uu ku dhex dhigana aada u sababa oo had iyo jeeraale waynu aragnayo ghaalibu lmashaakil tabda-u min alqowli sayi mashaakilka dadka dhex mara badankoodu waxay ka bilaabmaan hadal xun oo qofku ku hadlay waxaanu hubku dadka yeelin ayaa carabka iyo hadalka xumi uu yeelaa markaa dabacsanaantu waa in hadala ka bilaabanto alkalima ayiba hadal wanaagsan walaa yajraxu lquluub walaa yunafiru nufuus hadal wanaagsan oon qalbiyada dhaawac ahayn nafahana aan didin ahayn dadka guriga jooga waa inay ku wada hadlaan wa qudwatunaa fi dalika nabiyuna maxamed alayhi salaatu wasalaam arrinta waxaa tusaale inoogu ah rasuulkeenni calayhi salaatu wasalaam waxaa loo yaqaano qallafsanaanta iyo adayga iyo kakanaanta gaar ahaan meesheeda meelaan ahayn marka la geliyo mashaakil badan bay dhashaa oo ay ka mid tahay dadku inay iskhilaafaaan ay isafgaran waayaan fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fada haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum ilaahay subxaana watacala wuxu uhi isagoo la hadlaya nebi maxamed raxmad ilaahay uu ku siiyey oo sifo uu kaaga dhigay baad ugu dabacsanaatay taasaana keentay inay kugu soo ururaan ay kugu soo hirtaan laakiin haddaad noqon lahayd midka kan oo qallafsan oo qalbi adag dadku way kaa didi lahayn way kaa fogaan lahayn qofka dadku ay ka didaan ee ay ka fogaadaanna dabcigiisa adag iyo qallafsanaantiisa awgeed qofkaasi khayr ma leh suu sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxaanay taasi calaamad u tahay dacfi iimaankiisa ku jira oo almu'minu ya'lafu wa yu'laf muuminka waa la weheshada waa lagu soo hirtaa oo nafu way ku soo dhowaadaan isaguna sidaasoo kale walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf khayr male qof isagu dadka ka didsan dadkuna isaga ay ka didsan yihiin dadku wixii ilaahay ku caasiyaan unbay tahay inaad kaga soo canto waanad la wadaagin sida kale nolosha dadka waa inaad la wadaagto dabeecad xumo iyo qallafsanaan iyo hadal xumo aanay dadka kaa dhex saarinoo tuka baalcad aanay kaa dhigin arrinka sideedaad ee guryaha mashaakilka lagaga ilaalin karaa waa aadaau lxuquuq waa xuquuqda in la gudo bal idinku suuraysta dadka guriga ku wada nool haddii mid waliba xaqa lagu leeyahay ee dadka kale ay ku leeyihin uu ka soo baxo waxay noqonayaan dadkaasi dad raalli iska wada ah oo isogol oo aan iskhilaafsanayn gurigaasina wuxuu noqonayaa guri mashaakilka aada uga fog noloshiis nolosha dadkaasina nolol wanaagsan bay noqonaysaa أكثر المشاكل تتولد من تضييع الحقوق وارتكاaب الظلم مشhaaكiلka guryaha bdnkooda waxay ka bilaabmaan xaq dayacmay xaqa ilah hadii la dayaco sida mashaakil ay uga dhalanayaan hore nu sheegay xaqa dadka kale ee guriga qofka kula nool haddii qofku uu dayaco mashaakil baa bilaabmaya qofku hadduu tirsado xaqiisi inuu kugu maqan yahay ama uu tirsado inaad dulmiday waxaanu gelin dusha aad ka saartay qofkaas wuxuu noqonayaa qof aydaan is afgaradsanayn khilaaf iyo mashaakil ay idin dhexeeyaan walihaada baa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam kelmad aada u kooban ayuu tilmaamay inay noloshaniba ay ku hagaagayso oo mashaakilka oo dhan haddii kelmaddaasi iyo talada wanaagsan la qaato waa xalismayaan waa maxay kelmaddaasi faacطi kula dii xaqin xaqahu bukhaari baa xadiidka wariyo xadiid dheer naftaada xaq kugu leh xaaskaaga xaq kugu leh jaarkaaga xaq kugu leh qofka kuu yimi ee martida ama kusoo booqdayba xaq kugu leh mid walba xaqiisa sii haddii mid walba xaqiisa la siiyo taslux اlumuur wa tastaqiimu اlaxwaal arrimu waa hagaagayaan axwaashana waa toosnaanaysa xuquuqda dadka guriga joogaa isku leeyin way badan tahay waynu ognahay shareecadu say uga hadashay xaqa ninku xaaskiisa ku leeyay aada baana loo weynayey iyo xaqa gabadhu ay ninkeeda ku leeday labada xaq horta waa in laga soo baxo ragga ilaahay markuu la hadlay wuxuuhi wacaashiruuna bilmacruuf dumarka wanaag kula dhaqma wanaaggana wuxuu ka bilaabmaa dulmiga in laga daayo xuquuqdana in la gudo walahuna milu ladii calayhina bilmacruuf dumarkuna waxay xaq u leeyihin ka iyaga lagu leeyahay oo kale waa wanaag in lagula dhaqmo marka xusnulcishraa loo baahan yahy dadku inay wanaag ku wada dhaqmaan oo ninkuna uu gudo xuquuqda ay xaaskiisu ku leedahay gabadhuna xuquuqdaasi inay guddo haddii ninku xuquuqdii uu gabo waajibaadkiisi uu ka soo bixi waayo ama gabadhu ay ninka xaqiisa garan weydo markaasaa khilaafka iyo mashaakilku waxa weeyaan ay bilaabmaan xuquuqda kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inay gabadhu ogoshayo ziyaada siyaadata alrajul calaa ahli lbeyt ninku inuu yahay hogaamiyaha iyo maamulaha dadka gurigiisa jooga iyadaba laga bilaabo walirijaali calayhina daraja alrijaalu qawaamuuna cala nisaa laakiin haddii ay noqdaan laba qof oo siman ama iyaduba ay iska sarraysiinayso gurigaas wuxuu noqonayaa guri mashaakil buu noqonaya waxaa ka mid a xuquuqdaasi haddii la gudo mashaakilka guryaha ka dhaca laga badbaadayo dadka guryaha joogaa sida xaaladdu u badan tahay waa noocyo kala duwan dad waaweyn dad yaryar dad culimaa dad aan culimo ahayn dadkaasina xuquuq bay isku leeyihin oo mid walba shareecadu xaq ba u yeeshay marka xuquuqdaa haddii la gudo guryuhu ay hagaagaya waxaa ka mid ah ixtiraamu sagiir lilkabiir qofka yari inuu ixtiraamo u qadariyo qofka ka weyn wa raxmat lkabiiri bisagiir qofka weynina ka yar inuu naxariisto wa macrifatu xaqi alcaalim qofka caalimka ee diinta aqoon u lana xaqiisa in la garto haddii xuquuqda noocaasa laga soo baxo ka yari uu dareensayay ka weyni inuu unaxariisanayo ka weynina uu dareersan yahay kan yari inaanu isku dhareerinahayn oo u ixtiraamayo u qadarinayo mashaakil badan baa gurigaasuu noqonaya mid ka fog wuxu uhi anas ibnu malik radia allahu canhu jaءa shaykhun yuriidu الnabiya salى اllahu alayh wasalam faabطaa canhu faabطaa alqowmu canhu an yuwasicuu lahu nin odayoo da-ah ayaa u yimi nebiga calayh isalaatu wasalaam nebigu u socdo uu doonayay marka nebigu wuxuu doonayay markii ay arkeen ninkaa weyne odaygee yimi in da-diisa lagu ixtiraamo lagu qadariyo dee markiiba loo banneeyo meeluu fadhiisto oo laga kala durko laakiin arrintaasaanay hore u samayn oo ay la habsaameen faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam laysa mina man lam yarxam sagiirana wa yuwaqir kabiirana rawahu tirmidi nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam naga mid maaha dayruu iga yihi qofka muslimka ee muslimka ka da-yar aanu naxariisanahayn oo asagiiru bixaajatin ila araxma qofka yari naxariis waad ugu baahan yahi waayo had ya jeeraalo waa ka awood yar yahay waa ka taag daran yahay qofka ka weyn naga mid maaha qofka aan weynayn een qadarin aan ixtiraamin ka weynee da-da ah ilaahay weynayntiisay ka mid tahay ina min ijlaal illaah ikraama dishaybati lmuslim ilaahay qadarintiisa iyo weynayntiisa waxaa ka mid ah muslimka cirada leh islaamka dhexdiisa ku ciroobay towxiid iyo iimaan iyo cibaado ilaahay oo caabudayo in la ixtiraamo la qadariyo la weyneeyo xuquuqdaasi haddii laga soo baxo shagi kuma jira gurigaasi inuu noqonayo guri mashaakilka ka fog waayo sidaan horeba u tilmaamay in badan oo mashaakilka ka mida waxay ka dhashaan xuduud la ysaga tallaabay iyo xuquuq la dayacay iyo dulmi iyo dhibaato la kala tirsaday arrinka sagaalaad wuxuu yahay ee guryaha mashaakilka lagaga difaaci karaa waa sabirka noocyadiisa oo dhan waa xabsu nafsi calaa axkaam illaah nafta in lagu dul xidho ilaahay axkaamtiisa waa alxilm waa dulqaadka waayo inkastoo dadku ay dadaalaan guri ku wada nool waxay bashar u yihiin khalad waxay asal u yihiin jahli inahu kaana daluuma jahuula buui ilaahay subxana wa tacaala dhacdhaca iyo khaladka iyo gafka bani aadamku waa badan yihi markaa qofku haddii uu doono dadka guriga kula nool in wixii uu doonayo o dhan uu ka helo in yaroo dhibaatiina xaggooda aanay kaga iman gurigaas wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa guri khilaaf iyo ismaandhaaf iyo mashaakil joogtaahi ay ka socdaan walihaada guryo waxay u baahan yihiin sabir guryo waxay u baahan yihiin dulqaad nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka mu'minka ahi laba xaaladood oo soo wajaha labadaa xaaladoodba dhibaatada ay sabab ugu noqon karaan sifo uu kaga baxo oo uu kaga badbaado cajaba liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayru walaysa daka liaxad ila lilmu'min alla muuminka arrinkiisu la yaab badan ah oo wanaagsan ah arrinkiisa oo dhamiba khayr buu yahay xaalad kastoo u galaba muuminun baana arrinkaa leh in asaabathu saraa shakar haddii khayr iyo wanaag iyo barwaaqo iyo nabad iyo bashbash uu galo ilaahay inuu siiyey buu og yahay u ictiraafsan yahay oo allahaas uu mahadnaqaya subxaana wa tacaala allahaasi adeecitaankiisa iyo u hoggaansankiisa ayaanu nicmadaasi uga faaidaysanaya marka taasi waa arin muhima oo guryaha waxyaaba mashaakilka lagaga difaaco waxaa ka mid a nicmada ilaahay uu dhigay dadka jooga ilaahay uu siiyey waa in laga mahadnaqo haddii laga mahadnaqo ilahay waa sii kordhinaya lain shakartum laaziidanakum haddii laga mahadnaqi waayana ilaahay waxun buu ku bedelayaa oo lain kafartum ina cadaabi la shadiid wain asaabatu daraa sabra fakana khayra lah hadday dhibaata ku dhacdana muslimku uu sabrayaayo arrinta noocaasi khayr bay u noqonaysaa oo ay u tahay muslim baa wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa hoos buu ugu sii dhaadhacay oo waxa uu sheegay dumarka in laga abuuray feer qalloocan oo haddaad is tidhaahdo ninku uu is idhaahdo toosina ay jabayso jabninkaasina waa furniin mar haddii dalaaqu dhacana gurigii waa baaba'ay haddaad iska daysan oo qallooca aada ugu sabirtana saasay u qalloocnaanaysaa laakiin waa qallooc dee dan dantaada iyo muraadkaaga aad ku gaari karto fastawsuu binnisaai khayra wuxuu nebigu sameeyey wuxuu nebigu inoo tilmaamay ninku waa inuu sameeyo muwaasana bayna alxasanaat waasayi'aat gabadha waa inuu eego xumaanteeda iyo wanaaggeedaba xumaanteeda iyo khaladkeeda o qur waa inaan u muuqan wakadalika gabadhuna waa inay saa yeesho arrinta noocaasi waxay keenaysaa qofku markuu qofka wanaagyadiisa eego khaladaadkiisa inuu ugu dulqaato iyo dhibaatooyinka uu ka tirsanaayo guriguna aanu baabi'in laa yafrak mu'minun mu'mina nin muumini gabadh muuminada yaanu cadhan alfarak waa alqadbu bayna zawjeyn baa si gaara loo idhaha cadhada labada ninkiiyo gabadha dhex marta waayo in kariha minha khuluqan radya minha aakhara wa qaala hayrahu haddii dhaqan iyo dabeecadu ku dhibsado mid kale oo uu raalli kaga noqdaa buu helaya marka wanaagyada ha eego dhinaca xun yaanu eegin arrinka tobnaad wuxuu yahay guryaha mashaakilka lagaga ilaalin karaa cadow weyn baynu leenahay guryaheennana weerar ku haya ina shayطaana lakum caduw faاtakhiduuhu caduwa waxaanu ku dadaalaya guryaheennu say u noqon lahaayeen maxadata mashaakil meel mashaakil iyo dhibaatooyin ay ka socdaan suu cibaadada inooga mashquuliyo noloshan adduunyana inooga xumeeyo waa ka inoo sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam kursiga madaxtinime uu ku fadhiistaa shayaadiintiisa iyo ciddii bani aadam ka raacda uga taliya badda dusheeda inuu yaalla halkaasuu ka soo diraa ciidamadiisa yuu usoo dirayaa innaga iyo guryaheennu usoo diraya marka ay noqdaan mid waliba warbixin buu dhiibaya wuxuu soo sameeyey uu soo xumeeye uu soo kharibay mid baa wuxuu sheegaya waa xamaad samayna iska fadhiisu odhanaya mid kale wuxuu soo sameeye u sheegaya war xamaad samayna iska fadhiisu odhanaya mid kale odhanaya walle waxaanad ogeyn waxaan ku sameeyey ibni aadamkii sidaan u waday ee isaga iyo xaaskiisaan isugu diraayey waan kala kaxiyo taasaan ku guulaysto fa yudniihi minhu wayaquul nacam anta su soo dhow oor baa kaalay waa adiga ninkaan riboonaya shaqadan rabay adaa soo qabtay waayo haddii ninku xaaskiisa uu furo mashaakil ka dhaca waynu ogni dad baa ku kala dhinta cuqdad iyo dhibaato caruur baaba'da wanaag gurigaa ka socdo meesha ka baxa waxaasuu ku farxaya ninka haddaba guryaheenna weerarka ku haya maxaynu kaga hortegi karnaa aynu albaabada kaga xidi karnaa waxyaaba badan buu inoo sheegay nabigeenu calayh isalaatu wasalaam waxa waxaa ka mid a xuska ilaahay inaynu ilaahay xusno meesha ilaahay lagu xuso uu ka caradaa xuska ilaahayna qur-aanka u weyn suuratu lbaqarana guryaha ugu muhiimsan oo rasuulku wuxu uhi laa tajcaluu buyuutakum maqaabir xabaalu maaha meel qur-aan lagu akriyo xataa nebigu calayh salaatu wasalaam markuu soo booqdo ama uu soo maro qur-aan ma akrin jirin qul walaya faatixatoona ma akrin jirin ducuu akrin jiray ummadiisa iyo asxaabtiisana u bara meel qur-aan maaha faina shayaana yafiru min albeyt aladii yuqra'u fiihi suurat lbaqara shaydaanku uu ka cararaa guriga lagu akriyo suurat lbaqara muslim baa xadiidkaa wariyey marka saddexdii maalmoodba mar suurat lbaqara guriga waa in lagu gooyo lagu akriyo suu shaydaanku uga cararo wa taxtaaj ilaa qira'a akrin bay u baahan tahay in la canjalad laga shido dabeetana haddii la doono lagagaba tago aan laba dhegaysan taasi waxba tari mayso qur-aan la akriya baa la rabaa guriga marka la soo gele waa in ilaahay la xuso albaabkaa lagaga xidhi karaa taa iyo marka cuntada la bilaabayo iyo marka la seexanayo nebigu wuxuu inoo sheegay ninku markuu gurigiisa galo ee bismi illah uu ku galo dikriga ilaahay shaydaanku inuu ku idhaahdo kuwa kale isagoo la hadlaya laa mabita lakum caawa meelaad uhoyataan ma jirto gurigaa ma seexan kartaan waa idinka xidhan yihin haddii marka cuntada loo soo dhigo bismi illah uu yidhaana walaa cashaaa hooyna ma haysataan caawa dub jir baatiin shayaadiintii kale a cashana ma jirto waa qadoodi baad ku seexanaysaan caawa wain lam yadkur isma allah cinda macamihi qaala adraktum lmabita wlcashaa markii uu guriga soo gelayey haddaanu bisinka ku gelin oo bismi illah aan odhan horta wuxuu idhahdaa adraktum lmabit horta meelaad u hoyataan waa xaasil furaash diran kaa u kugula hurdaa bustaan waa kula huwanyi warna uma haysad mashaakil badanoo guriga ka dhacayn waa ka shaqaynaya dadku isku xidhaynaya cuntada markuu bilaabo haddaanu bismi illaahi odhanna adraktum lmabita wlcashaa labadiiba waa haynaa buu leeyahy meelaynu uhoyanno iyo cashadiiba labadiiba waa xaasi hadda waxaa kaa xidhila waa maxay an tadkura allah cinda dukhuuli اlbeyt wa cala acaam inaad bismi illah tiraa markaad gurigaaga gelaysa raashinka markaad bilaabaysa inaad bismi illahi tiraado marka haddaanad bismi illahi odhan adaa albaabadii usoo furay qodobka u dambeeyaan ku gebagabeynaya wuxuuy guriga haddii la doonayo inay bilaa mashaakil noqdaan waa in laga fogeeyo dadka mufsidiinta ah ee dadka kharibaya ee xumaanta ugu yeedhaya ee u qurxinaya saaxiibada xunxun dadka dadkii guriga wada joogay isku diraaya ee namaamiinta ah waa in laga durkiyo guryaha oo laga fogeeyo wuxuu nebigu ku daray ku daray xaqa raggu ay dumarka ku leeyihiin cid ninku aanu ogolayn oo xumaantiisa awgeedda u diiday inaan guriga aanay soo gelin gogashiisana aanay ku fadhiisan nebigu calayhi salaatu wasalaam saaxiibka xun siduu uga diga waad ogteen xadiid badan buu kaga digay bannaanka in lagula saaxiibo ayaa xun oo nebigu ummadda aada uga waanayay hadduu gurigaaga kugu soo gala ka hor markaa xaaskaagu iyo la saaxiibta dumarka la saaxiibta waa noocna caruurtaadu yaad la saaxiibiya adigu yaad la saaxiibtao gurigaaga aad keentaa laa shaka saaxiibadaasi gurigaaga inay raad ku yeelanayaan shardina maa raadkaasi inuu noqdo mid soo degdega tallaabo tallaabo inuu isaga daba yimaado ayaa wax dhici karaa wa saaxibu saaxibun saaxiibkuna saaxiibka waa jiidaa ama xag xun buu u jiidaa ama xag wanaagsan waxaa kaloo iyaduna muhim oo taa la mid a jaarka oo ciddaad la jaaraysa ka fiirso meel intaana degin horta jaarka saami haddaad kiraysanayso iyo haddii aada guri dhisanaysaba jaarku raad weyn buu ku leeyahay jaarkiisa waxaad arkaysaa reere mashaakil ay haystaan caruurtii baa la caayaya say caruur islaynaya waa la shiidayaa waxbaa lagu soo saydhinayaa dhibaato markaasaa laga yaabaa iyaguna inay waxyaabo kale ku jawaabaan oo ay dembaabaan noloshii adduunyana ku nasan maayaan jaarka xumi waa olol weeye iyo dab walihaada baa nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa jaarka xun uu ku daray shaqaaga kadeedka nolosha sida abu nucaym uu wariyey biisnaadin saxiix halista jaarka xum uu leeyahay awgii nebigu uu ka ducaysan jiray allahuma inii acuudu bika min jaari suu min jaari sawi fi daari lmuqaama ilah waxaan kaa magan gelayaa jaar xun oo daar lagu nagaado jaar igula noqda yani meelaan laga guurahayn ila haddii reer miyi la yahay khalaas awrkuunbaad hoggaan ku qabanaysa waad iska guuraysa lakiin haddaad meeshii daar ka qotomiso jaarkana kugu xumaado waa dhibaato ummadiisana nebigu wuxuu amray jaarka xun ilaahay ka magan galaan tacawadu billahi min jaari su fi daari lmuqaam faina aljaara albaadi yataxawalu canka ama isaa kaa guuriya amadaa ka guuriya bukhaari baa wariyey fi ladabi lmufrad walihaada hadday gurigu meel xun kaaga dhaco jaar xun uu kaaga dhaco iibi walow biarkhasi thaman qiimaha u yarna ha noqdee alcarab iyagoo jaahiliyo islaamba aanu soo gaadhin bay odhan jireen bictu jaari walam abic daari jaarkaan iibiye guriga maan iibin bay odhan jireen yani guriga waan jeclo war iska haysan laha laakiin jaarkaa igu xumaaday taasi ayaa keentay inaan iibiyo waaljiiratu saalixa laa tuqadaru bithaman jaarka fiicanina mid qiimo iyo lacag lagu goyn kara maaha waa nicmo ilaahay jaar fiican ilahay subxana wa tacala hadduu kugu arsaaqo intaasi ayaan biidn illahi subxana wa tacaala kusoo koobaya waana xusuusin qodobadaasi waana qodobo wiqaayo ka hortag ah waxaanaynu u sheegaynaa inaynu nolosha ku dabaqno guryaheenna waxa weeyaan arrimaha noocaasa aynu ka fulino ilahayna waafajiyo wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
جزا الله عن الشيخ خير الجزاء شيخ إلهي سبحانه وتعالى خير كسيو ميزان حسناتنا هوسارو محاضرadaasi aadka u qiimaha badan leh ee uu inoo jeediyey innaga ayuunba inaynu ku dhaqanno oo aan guryaheena ku dabaqnaa dusheenna ay tahay oo aan ku camal falnaa insha allah su-aalaha ayaa sheekha weydiin doonaa su-aalahaasina qaar mowduucan ku saabsan iyo kuwa mowduucii uu ka hadlay sheekhu habeenkii hore ku saabsan qaarkood labada muxaadaro dhexdoodu sheekhu ku caddeeyo waa iska daynay iyo kuwo kale ka baxsaba waa isugu jiraan su-aasha koowaad ee sheekha aan weydiinaynaa waxa ay tahay waa laba su-aalood oo ka yimid dumar xijaabka kala go-an inuu isku midab noqdaa ma shardiba ka sare in uu cirbaha gaadhayaana ma shardiba su-aasha labaad waa tan su-aasha labaad ee halkaa ku qoran waxa weeyi sheekh dumarka qaarkood ayaa marka lala guursado fikir fara badan iyo isku buuqu ku yimaadaa dabadeedna waxay dalbadaan si fikirka iyo buuqaasi uga yaraado in la furo ma u bannaan tahay in ay dalbato gabadhu furqayn guursiga lala guursaday awgeed
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا su-aasha ku saabsan xijaabka waxaynu leenahay xijaabku waa maryahaasi asturan ee ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibiyey dumarka muslimaadkaa ilaahay subxaana wa tacaala midab gooniya ma sheegin iyo nooc iyo qaab gooniya oo loo tolo waxaa waajiba un shuruudda culimadu ay u sheegaan xijaabka ee aayadaha qur-aanka iyo axaadiidta nebiga ay u daliishadeen in laga helo oo ay ka mid tahay maradu gabadha jidhkeeda inay wada qarinayso inay tahay maro ka ballaadhan oon ku dheganayn oon sifaynahayn inay tahay maro aan qurux iyo bilic indhaha soo jiidata aan lahayn maryaha ragga inaanay la mid ahayn iyo maryaha dumarka gaalada inaan lagu la marin wax uduga amaba se aan lagu shidin marka shuruuddaasi haddii la helo marada gabadhu ay xidhan tahay xijaab bay noqonaysaa midabkay doonaysa ha lahaato qaabkay doonaysana ha u tolaato haddii shuruuddaasi la waayana xijaab noqon mayso labada markaa maro isdul saaran inay tasaro tasare lugaha gaadhsiisan tahay shardi maaha haddii toosa ay tahay maro saatira marka horeba haddii maro quri gabadha ay asturayso inay laba isdul saarto ilaahay kuma waajibi waanu soo socdaa masalada kale ku saabsan kala midabka waxaa laga yaabaa kala duwanaanshaha midabku inuu noqdo mulfit linadar mid aragga soo jiito oo indhaha ragga kusoo jeedi jeediya gabadha oo labadaa midaba kala duwane nooc quruxa inay keenaan ayaa laga yaabaa marka waxaa fiican midab qura inuu xijaabku noqdo weliba midabka madow ayaa u fiican culimada qaarkoodna si gaar ayay u sheegaan axaadiida qaarna waa laga dheegan karaa wallahu aclam su-aasha labaad ee ku saabsan gabadha haddii lala guursado oo ay hinaasto oo ay isku buuqdo dhibaatadu ay ku badato dhibaatada noocaasiya si ay uga baxdo ma u bannaan tahay inay dalaaq dalabto iyo furniin waxaa horta waxaa loo yaqaano alkhayra oo ah hinaasaha ilahay baa dumara ku beeray marka waa in loogu dulqaato caaisha radia allahu canhaa xeedho guri kale laga keenay oo nebigoo gurigeeda joogaa loogu keenay waa tii kala jebisay nebigu wuu dulqaata wax kale mu odhane haarat ummukum umbuuli hooyadiin way hinaastay marka wax ilaahay ku beeray oo in loogu dulqaato ee maaha in lagu xoog xoogsado markaa lagu taagsado ta kale ee ku saabsan xagga furniinka asalku waxa weeye gabadha muslimadda ah inaanay ku degdegin inay furniin dalabto waayo waa gurigoo la baabiinayo kaasoo laga yaabo iyada lafteedu marka uu dhaco kadib inay ka murugooto nin baa wuxuu yihi gabadh baa iga dayn weyday ifur waa qiso nin ku dhacda uu iga sheekeeyey nafta isuuka keentay isuuka keentay buuri iyada waan isaga sabrayey waalidkeeda markii dambe soo raacay dabeetana wuxuu yihi adu waa furay in yar kadib bay la socdasho ay tiri war maxaad ii furtay miyaad waalan tahay de soodiga adigu lahaa waxa weeyaan ifur aan kaa fadhiyi waayo dee maiga dhab bay ahayd dee inay kaa dhabtii kalenu maan garanay ma qalbiga aan ku jira anigu marka waxaan uga jeedaa waa wax dhici kara in yar kadib inay iyadu ka murugoto tiraado iyo arrinta halkeedii ku celiya nabigeenu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam gabadhu haddii ay dalaaq dalabto iyo furneen iyadoo wax dhibi aanu jirin wax ba'si ah xaggii diinta ama xaggii nafteeda ah in arrintaasi ay tahay dembi weyn dumarka munaafiqaadkaana inay sifa u tahay arrinta noocaasi nifaaqana dacfu liimaan unbaa looga jeedaa gabadh iimaankeedu daciifay marka arrinta noocaasi waa noqon kartaa xaaladaha qaarkood gabadhuna iyada ayaa is-og waa noqon kartaa wax iyadu ay u aragto dawo waxaanay u dulqaadan karin hadduu haysto xagga diinta ama xagga nafteeda haddii ay dalaaq dalabto ma noqonayso mid dambaabtay sida xadiidkaasi uu tilmaamaya ayuma imra'atin sa'alat zawjaha alaaq fii hayri maa ba'sin gabadh kastoo ninkeeda furnii weydiista iyadoo dhibaanu jirin marka hadduu dhib jiro diineed ama adduunyo haddii ay weydiisato inaanay dambaabahayn ayaa xadiidku uu tilmaamaya wallahu aclam
su-aasha kale waxa ay tahay waa su-aal waraaqo badan ku qoran markaan soo ururinana waxa weeyi ardayda cilmiga barata ayaa su-aashan soo gudbisay cilmiga sidee ugu fudud ee aanu baran karnaa weeyi
waa su-aal aada iyo aada u ballaadhan laakiin waan soo ururinayaa cilmiga in la bartaa waa waajib dalabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim nebiga yihi calayhi isalaatu wasalaam mid fardulcayn oo qof walba waajibku ah iyo mid fardu kifaaya oo in ku filan ummadda hadday u barato inta kale faralka uu ka dhacayo barashadiisuna waa cibaado ilaahay loogu dhowaado darajo sarena lagu gaadho adduunya aakhiraba qofka doonaya cilmi inuu barto marka koowaad niyadiisa waa inu sax oo cilmigaa u baranayo ilaahay daraaddii ilahay agtiisa wax yaalla si ugu gaadho waayo nebigu wuxu uhi innama alacmaalu binniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa arrin kale wuxuu yahay cilmiga uu baranaya waa inu noqdo cilmiga saxda ah oo alqur'aan bitafsiirihi saxiix iyo sunnadu axaadiidii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo culuubta kale ee caawiyayaasha ah labadaa cilmi fahamkooda qofka ku caawinaya sheekh cilmigaa uu doonaya inuu barto garanaayo waa inuu la tago oo uu ka barto sheekhaas waa inuu noqdo sheekh uu ka baran karo wax saxa caqiide saxa manhaj saxa akhlaaq wanaagsan oo tusaale waxa weeyaan u noqon kara waa inuu noqdo oo ardayga aan luminahayn oo tusaale xun aan u noqon ahayn cilmiguna waa noocye badan yahay waanuu fara badan yahay siduu u kala muhiimsay waa inuu kala horaysiiyo tartiibna waa inuu sameeyo cilmiga barashadiisa kiisa yaryar uu ka bilaabo ka waaweyn inta aanu gaadhin dabeetana sallaanka sidaas uu ugu socdo ilaa meel sare uu ka gaadhayo cid cilmigoo dhan wada gaadhi kartaa ma jirto ilahay baa fowqa kulli dii cilmin caliim qof walba cilmi cid kale haysa ayaa isaga ka maqan mid isagu hayaana cid kale ayay ka maqan tahay siduu yihi alimaam shaafici raximah llahu tacaala waa inuu iska ilaaliyo talakhbudka iyo maalinba kitaabkii cusube la bilaaba inuu tago waa inay waxu qorshaysan yihiin sanadkan intaasoo fani dhigo sanada kalena intaa dhigo sanadkana intaa dhigo saasuu biidn illahi subxana wa tacaala cilmiga meel fiican uu kaga gaari kara wallahu aclam
jasaak allahu khayra wabaaraka fiik su-aashani waxa ay leedahay sayladda gabilay waxaa ka jirta in xoolaha lagu kala iibsado rag iyo dumarna ay kala gataan iibsigana waxaa wax lagu kala goostaa gacmaha oo qiimihii gacantaa la isku dhiibaya gacantaa wax lagu kala goosanayaa gacantaa rag iyo dumarku ay isla gelayaan xukunkeedu waa
dumarka iyo ragga ajanabiga kala ah nin iyo xaaskii aan ahayn dad maxram isu aan aan ahayn inay istaabtaan wax bannaan maaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo cilmigiisa iyo iimaankiisa iyo wanaaggiisa aynu garanayno dumarka markuu ballanka ka qaadiyo islaamnimada uu kula ballamayey gacanta umuu dhiibahayn afka ayuunbuu beecada kala galay caaishana waxay tidhi radia allahu canha maa masat yaduhu yadda imra'atin qad nabiga gacantiisu ma taaban gabadh gacanteed weligii manaa gabadhaan xalaal aanu ahayn waxaanuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam gacantu inay zinaysato wa zina alyad albatshu gacanta zinadeedu waa inay taabato gabadh aan xalaalu ahayn ama gabadha gacanteedu ay taabato niman xalaalu ahayn oo ninkeedii aan ahayn ama maxramkeedii aan ahayn waxaanu ihi nabigu calayh salaatu wasalaam laan yucana fii ra'si axadikum bimikhyati min xadiid khayru lahu min an tamasa yadu yadda imra'ati laa taxilu lahu midkiin in madaxa lagaga mudo mudac bir ka samaysan ayaa u dhaanta gacantiisu inay taabato gacan gabadhaanay taabashaeedu xalaalo ahayn waayo kaasi waa cadaab adduunyo laakiin arrintani cadaab aakhira ayay sababaysaa marka haddii wax la kala iibsanaya haddii kala toonama banaana rag iyo dumarka ajanabiga kala ahi inay istaabtaan waxaana laga yaaba arrinta noocaasi iibka laftiisii ila waa iib dhexdiisii ilaahay la caasiye inay baraka la-aan keento marka afka ha laga wada hadlo ninkiiyo gabadha wax kala iibsanaya afka ha ka wada hadlaan laakiin yaana istaabanin wallahu aclam
arrintaa taariikh ahaan ninbaa wuxuu iiga warramay magaalo macruuf ahoo magaalooyinka soomaalidu ay degaan ka mid ah koox dilaaliinihi inay ka bilaabeen gacantaa wax lagu kala iibsanaayo nimankii ciqaab baa ku dhacaa layidho sanad gudihii bay ku dabargo-een su-aasha ku xigtaa waxa weeye sheekh gabadh ayaan isguursannay kadib markaan isguursannay uur bay ii qaaday kadib waxa soo baxday in nin kale qabay maxaa xal ah
marka hore meherkuu dhacaya ama ninkay gabadhu ay isguursanayaan haddii ay tahay gabadhu gabadh guur hore soo martay waa in loo hubsado weeye waana ta keentay waraaqaha caddayntaa in la sameeyo si aanay taasoo kale aanay u dhicin haddii arrintanoo kale ay dhacdo xukunku muxuu noqonaya wuxuu noqonaya horta nikaaxaasi waa nikaaxu shubha ninku mar haddaanu ogeyn gabadhan inay tahay gabadh nin kale xaaskiiah ilmaha ay u dhasho isaga ayaa yeelanaya haddaan dee la isku haysanoo kii horena aanu lahayn anay ii sidi ilmaha isagaa loogu abtirinayo ilmo zine lama xisaabinayo qof zinaystayna noqon maayo laakiin mar haddii ay caddaatay nin kale xaaskiisa inay tahay halkaasaa iya iyada iyo isagu ay ku kala dhaqaaqayaan ninkeedii ayaanay ku noqonaysaa laakiin ninkeeduna markiiba inu la mucaamaloodo maaha ila waa gabadh nin kale uu guursaday oo uu la aqalgale waa inuu waa inay ciddo tirsato nikaaxu shubhaha hore ay ka ciddo tirsato kadibna ninkeedii ay ku noqoto wallahu aclam
su-aasha ku xigta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xayaaka allahu shaykhana alfaadil maa xukmu hanaa'i calaa ahli lbidac wahal yulxaqu man yuhni calayhim wahal yajuusu mucaamalatu ahli lbidac su-aashana waxay ku qoran tahay carabi macnaheeduna waxa weeyi ma bannaan tahay in la ammaano dadka ahlu bidaci ahee bidcooyinka ku sifaysan cidda ammaantana ma iyaga ma la haleeshiinayayo ma la xukun noqonayaan mana bannaan tahay in lala mucaamaloodo ahlubidaca
cidda markaa bidca ay ku caddahay culimmaduna ay ku xukumeen inay yihiin ahlulbidac in la ammaanaa dadka loo ammaanaa ma banaana waayo ammaanta noocaasi waxay noqonaysaa tadliil dadkii in la lumiyey waajibkuna wuxuu aha annusxu dadka in loo nasteexeeyo oo meel fiican loo tilmaamo cidda luminaysana looga digo nebigeenuna calayhi salaatu wasalaam bidcadu inay dalaalo tahay buu sheegay qofka bidcoolahayna waa qof lunsan oo waddadii saxdeed ka lunsan alimaamu nawowi raxima allahu tacaala wuxuu yidhaahdaa qofka arka qof mutafaqiha doonaya inuu diinta barto oo nin bidcoolaa ku noqnoqonaya waa inuu uga digo hadduu uga digana noqon maayo qof xantii xaaraan tahayd sameeyey riyaad saalixiinka baabu maa yubaaxu min alghiiba maruu ka warramayo culimaduna waxay idhahdaan man istushiira fadalla calaa mubtadicin faqad hasha qofka tale la weydiiyo yaan raacaa yaan cilmiga ka bartaa oo qofkii talada weydiiya qof bidcoolaa tusaa qofkaasi wanaaggiisii kama talinee qish buu sameeyey xumaan buu u qariyo uhoda u hadoodule nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laysa man hashanaa falaysa minaa waa aqbaxu alghishi alghishu fi ddiin qofka maanta qof alaab xun u tilmaama idhaa waa alaab wanaagsana iibso ama qof xunoo tuugoo khaaina idhahdo waa qof wanaagsane shaqaalo ka dhigo dadkao dham waxao dhan uu khiyaamay uu lugooy laakiin qofka qof diintiisii ka kharibayo luminaya u tilmaamo qof kale dadka in badan wax dhiba uma arkaan dadka adduunyadiibaa in badan la qaalisan oo qiimaheedu u muuqda marka hada laa yajuus sheekh ibnu baaz raximah allahu tacaala markii la weydiiyey qofka ahlulbidaca dadka u ammaanaya ma la ilxaaqinaya nacam buu ha yulxaqu bihim waayo waxay calaamo u tahay qofku hadduu garanayo dadkaasi ahlulbidac inay yihiin dadka u ammaani maayo laakiin ammaantaasi waxay tusinaysaa isagoo garanaya u ammaanaya inuu dadkaasi raalli ka yahay oo uu la caqiido yahay oo uu la manhaj yahay mahmaa takun cinda mri'in min khaliiqatin wain khaalaha takfa cala naasi tuclam tuclami qofku dhaqan kastoo uu leeyahy in kastoo uu qariyo waa iska muuqda walmaru yucrafu bikhidmihi suuri cabdillahi bni mascuud radi allahu canhu qofka diintiisa caqiidadiisa manhajkiisa dhaqankiisa waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid a cidda uu la saaxiibka yahay marka arrintaas waa arrin halisa qadiyadda ku saabsan mucaamalada waa arrin ballaadhan taasi oo kolley dee tafaasiil badan u baahan waxaan filayaa laa yataxamalu hada almajlis faahfaahin dersi bay taasi u baahan tahay wallahu aclam
jasaaka allahu khayran su-aashan ku xigta waa su-aal aada u soo noqnoqotay iyadoo carabi ku qoran iyadoo soomaali ku qoranba waxaana ay tahay waxaad sheekh nooga warantaa xukunka sawirka iyo iyadoo wax baahiyoo keentay aanay jirin in las sawiro
sawirka axaadiid tiro badan baa ku soo aroortay oo nabigeenu calayh salaatu wasalaam kaga hadlay waa aada buu ugu celceliyay taasina waxay tusinaysaa arrin halisi inay ku jirto taswiirta cabdullaahi bni cumar radi allahu canhu waxa uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka wariyey nebigu inuu yihi ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi man da ladii dahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluquu darata aw xabatan aw shaciira waayo kaa u qastiyey saan wuxu abuuroo kale inuu abuuro kii wax sawiraya bal hadday awood leeyihiin dhuudhicaso ha abuuraan bal hadday awood leeyihiin xabad raashin xabad arabakiy ama xabad haruura ha sameeyaan oo haddii dee dhulkii lagu celiyo beermaysa bal hadday awood leeyihiin xabad heeda ha sameeyaan marka istifaamtu waa inkaari oo ilaahay subxana wa tacaala ficilkoodu diidan yihi man adlamu miman dahaba yakhluqu ka khalqi saas waa xadiidku yaa cid ka dulmi badani ma jirto ka u qasdiyey abuurkayga oo kale inuu sameeyo qofka wax sawirayaana kaanahu yakhluq wixii ilaahay abuuro kale inuu samaynayu dusha uga egya waanu xaqiray ilaahay oo awood daradooda muujiyey wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kullu musawirin fi nnaar mid kastoo wax sawiraa naartu gelaya qaala calayhi salaatu wasalaam yukallafu bian yanfuka fiiha ruuxan walaysa binaafiqin waxaa lagu kalifayaa sawirkuu sameeyey inuu nafku afuufo kumana afuufi karee siu ha alimaamu safarini fii khidaai lalbaab ciqaabkunbaa lagu dheeraynaya kadalika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sawir kastoo qofku uu sameeyo wax nafle ahaa wax nafle uu sawiray in naf loo gelinayo yucadabu biha fii naari jahannam naarta jahanamo dhexeeda lagu cadaabayo marka waciid adag oo takshaciru minhu ljuluud jidhku uu ka jidhircoonayo ayaa ku soo arooray wixii ay daruura keentay ama xaaja keentay mooyaane sawirkan ciyaarta laga dhigtay ee quruxda laga doondoonayo waa in la iska daayo sawirka xaaraan tahay waa kee culimmadu waa isku khilaafeen kan fotografic ma soo gelaya kamaraduhu ma soo gelayo ka qalinka lagu qora miya ma ka waxa weeyaan mujasamka ah ee loox ama bir ama dhoobo laga sameeyey daa hada kullahu waxaa loo baahan yahay warac iyo qofku inuu ixtiyaad lidiin sameeyo diin ilaashi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kala qaadqaaday kullu musawir suura waxalaala wixii magacaale baa soo gelaya dawaat larwaax uu ka sawiro qofku waxyaabaha ruuxda leh mar hadduu ixtimaal ku jiro in lagugu cadaabi karo sawirka walow cashara bilmia aw aqal boqol kiiba tobanama ka yar baa noqotee waa inaad iska daysid wey marka arrinka sawirka maanta aad baa loo fududaysta waxyaabo waciidka iyo goodiga intaa leeg aanu ku soo aroorinna waa dadku waa iska ilaaliyaan kaana aad iyo aad bay u sahashadaan marka wixii daruura ama xaaja ay keentay mooyaane waa in laga aada iyo aada looga taxafudo sheekh ibnu baaz raximah llahu tacaala wuxuu odhan jiray markan muxaadaraadkii nadawaadkiiya gelaya anigu uma yeedho haddiise ay yimaadaan anigu uma diido lima fii dalika min almanfaca walmaslaxati alcaama inaan u yeedho maxaa ii diiday waxaa ii diiday buu yihi lishidat lwaciidi lwaaridi fi taswiir waciidka adag ee wax sawiritaan ku soo arooray awgii wallahu aclam
ilaahay ha ka abaalmariyo su-aasha ku xigtay ee sheekha aan weydiinayno ee lasoo qoray waxay tahay ma bannaan tahay sheekh in garhka la qoro ama wax laga jaro
asalku waa raggu inay garhka daystaan waana qurux iyo haybad ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey dumarkana uu kaga soocay nabiguna calayhi salaatu wasalaam ucfu lixa buu hi kairu lixa wafiru lixa macnaheedu garhka sii daaya garhka badiya nabiguna calayhi salaatu wasalaam garh weyn buu lahaa oo qofka daba taagani dhaqdhaqaaqiisa oo arkaya afka mar hadduu dhaqdhaqaajiyo waxuu akhriyayo uu dareemayo saxaabada markii lagu ii saad ku garan jirteen nebigu inuu duhurka qur-aan akrinayo bidiraabi lixyati ba dhaqdhaqaaqa garhkiisaan ku garan jira taasina waxaad tusinaysaa garh weyn inuu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii markaa garhku uu qabdada gaadho oo gacanta marka saa loogu qabto ay ini halkaa ka soo baxayso kayga sooma aragtaan waxba kama soo baxayaan qabdiyo meelo dhowtoona ma gaadhin ayaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen inta dheeraadka kaaba ayaa laga jari karaa jamaahiir culamaana ay leeyihiin maya yaa laga jarin in ahliska daayo cabdullaahi bn cumar waxaa ka soo aroorin ay leeyihin waxa uu ku gaar yahay xajka iyo cumrada iyo oo timaha madaxa ayuu haleeshiyo u kala xukun dhigay almuhim haddii qofku uu bilaabo taataabashada garhka sida in badan waaqaca ka muuqata marka dambena inuu xeero u murdhiyo wixii xaaraannimadiisa laysku waafaqsanaa uu ku dhaco ayuunbaa ku xigta marka utrukuu calaa maa huwa calayh sidaa uu yahay u daa innaguna haddii aynu nahay dadka soomaalida ah waaba ku yaryahayba nin garhkiisu qabdada u dhaafo meelasa ku ayuu waxa weeyaan inta badan uu ku joogaa markaa garhka ha la daayo sidaa nebigu calayh salaatu wasalaam ina amray ucfu lixaa garhka sii daaya oo badiya wallahu aclam
su-aashan waxaa soo qortay gabadh waxay tihi magacaygu waa siraad cumar waxaan lahaa balloodh dhul ah nus balloodh ka mida waxaan ula baxay waqfi nuskii kale ayaan dhisay dabadeedna waxaan rabaa inaan nuskaa kale biil ka dhigto wax caruur oo aan leeyahay ma jirto haddii aan dhintana masaajidka waqfi uga dhigo oo ajrigu ii noqdo ii noqdo ayaan rabaa su-aasha arrinkaasi madow ayaa iga galay igaga jira ee waxaan rabaa inaad arrinka ii caddayso nuskaasi waqfi ma noqonaya mise dhaxalkaa xidhaya
waa waa su-aal aada u dheer inta anigu aan ka fahmoon baan jawaabta ku salaynaya waxaan ka fahmoon in dhul ay waqfisay inaan waqfiyaan doonaynamay odhan waan waqfiye bay tihi marka dhulkaasi ay ay waqfisay haddana damacu kaga jiro inta ay nooshahay inay iska masaariifaysato haddii ay dhimatana yanaa masaajid waqfi looga dhigo waxaanu leenahay mar haddii aada waqfisay mulkigaaguu ka baxay markaa uguma tasarufi kartid sidii markii hore aada ugu tasarufaysay waqfiga lama iibin karo lamana hibayn karo haddii markaa aada isku dartay cidda adu haddaad masaajid u waqfisay masaajidkiibaa iskale waxaa ka soo baxa ee su-aasha laguma sheegin meeshay u waqfisay waa xaggee haddii aada dad u waqfisay oo adiguna aada isku dartay dee markaa dadkaasi ayaad ula siman tahay oo aad kala mid tahay laakiin haddaad cid gaara u waqfisay ama masaajid aad u waqfisay mulkigaaga uu ka baxay inta aad nooshahay sidii mulkigaaga ula dhaqmi maysid markaad dhimatana dhaxal noqon maayo qofka waxaa laga dhaxlaa intuu noolaa wixii uu lahaa waxaa qofku uu waqfiyeen wax mulkigiisii ka baxay wey wallahu aclam
laba su-aalood oo isha saaran oo waraaq kala duwan ku qoran waxay odhanaysaa sheekh ilaahi dartii ayaan kuu jecelahay waxaad nooga warantaa xukunka hadal oo hel macnaha shirkadaha qaarkood ay isticmaalaan hadal oo hel ta kale ee ku lamaano waxa ay tahay shirkadaha qaarkood ayaa waxa ay amaahiyaan dadka alaab oo alaabbay usoo iibiyaan alaabtaa qiimaheediina lacag bay dul dhigtaan ma wax bannaan baa misma bannaan
masalada ku saabsan in dadka la tartansiiyo la idhaahdo qofka intaa in leeg hadla tartan buu ka qayb gelayaa wax noocaasana wuu helayaa wallaahu aclam anigu si aan ka aaminsana waa nooc ka mida khamaarka noocu min alqimaar walqimaaru muxaramun waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam iska daa qof gale wuxuu yidhi man qaala liakhiihi tacaalu qaamirka falyatasadaq bishay qofka walaalkii ku yidhahda kaalay kula khamaane waa dembaabe dembigaas si looga dhaafo sadaqada hala baxo oo ilahay baa yihi ina alxasanaati yudhibna sayi'aat muxuu khamaar ku noqday khamaar waa maxay khamaar waa inuu qofku xoolihiisii bixiyo waxaanu u bixinayaa inuu xoolo kale ku helo waxaanu u dhaxeeyaa xoolaha kale inuu ku helayo iyo inuu ku waayo qofkani lacagtan uu ku shubanayo uu ku hadlaayo waxa uu ugu shubanayaa waxay tahay ama ugu yaraan qaybo ka mida ay yihiin tartankaasi aad ka qayb geshid oo meelbaa ciddii soo gaadha ayuunbaa gelaysa marka waa inuu halkaa gaadho halkaa inuu gaadhaana waxay kaga xidhan tahay inuu maalkiisi iyo lacagtiisii isticmaalo lacagtiisii markaa waa bixiyey maalkaa kale la leeyahay dadkaa u tartamaya oo bakhtiyaa nasiibbaa hadhow loo dhigayaa dadkii halkii laga rabay soo gaadhay inuu helo iyo inuu waayo u dhexeeya marka nooc min alqimaara buu galay waana arar ararkana nabigu alayh salaatu wasalaam uu nahy naha nabiyu can ilarar sida muslim uu ku wariyo saxiixiisa marka waxa in la iska daayo weeye oo dadku si xalaala oo nadiifa oo bilaa shubhaya bilaa shakiya waana u ganacsadaan su-aasha kale ku saabsan alaabta dadka loo soo iibinayo kadibna dib looga iibinayo lacag la dul saaraayo iyada lafteeda waa maxalu khilaaf waxaana anuu dadka kula talinaya inay iska daayaan ganacsatada laftooduna inay iska daayaan oo ay u shaqaystaan ay u shaqaystaan sida bayca lagu yaqaano sunnatulbayc inay maraan waa qofku alaabtii inuu soo iibiyo ilaahay uu tala saarto oo dee khasaariyo faa'iidaba uu ku tala galo laakiin qaabkan ah in waxa weeyaan mar walba faa'iide un la doonayo inaba khasaare adnaa ixtimaal inta ugu yara khasaare uu kusoo baydi karo laga fogaanayo arrintaasi arrin saxa ma aha xataa culimada qaabkaa bannaysay waxay ku taliyeen majaamicda fiqiga arrinkaasi banneeyey qaarkood in la yska daayo oo sida ganacsiga la yaqaano loo ganacsado shuruud adagna waa ku xidheen way ka mid tahay qofka arrinkiisu ballanqaad inuu ku ekaado alaabtaasaan u baahanahay haddaad keentaan waan idinka iibsanaya waxaad siisateenna faa'iidaan idiin saarayaa arbax lakum macaash intaa leg baan idiin saaraya waa inuu intaa ku ekaado in heshiis lala gelin oo aan waxba laga saxiixin oo iibka aan khasab lagaga dhigin ee hadhow toolaad u doono odhan kara waa ka maarmay alaabtiinii iyagu waa inay alaabtii soo iibsadaan horta iyagoona alaabtii weli soo iibsana heshiis iib qofkii haddii ay la galaan baycu maa laa yamlik waxaanay mulkiyin ba iibiyeen markay soo iibsan waa inay la soo wareegaan iyagoon weli aan la soo wareegin hadday ka iibiyaanna waa baycun qabla alqabdi waa iib dhacay inta aanu qofku alaabtii uu iibsaday gacanta aanu ku dhigin waxaasina sax maa buyuucda iyo iibabka la shareecadu diida bay ka dhigantay arrimuna aad bay isu dhex socdaano cid shuruuddaa ilaalinaysa iyo cid aan ilaalin ahayn cidiga uu ku talagashay inay ilaaliyaan oo shaqaaloodu aanu ilaalin ahayn intuu waa isdhex socdaan wallahu aclam
baaraka allahu fiika saa-iilkani waxa uu leeyahay sheekh gabadhaydii ayaan furay kadib iyada oo muddadii cadadbaxa ku jirta ayaan ku galmooday sino miyaa
haddii uu islahaa taasaa lafteedaba taasaabaa lafteedu rajco noqonaysa waana miday dee ku tegeen fuqahada qaarkood oo madhab alxanaabila ninku haddii xaaskiisii uu furo oo inta ciddada ay ku jirta u galmoodo isagoo niyeystay inuu galmadaa lafteeda kusoo celiyo inay saa ugu soo noqonayso oo rajco kaloo afkaa aanay u baahnayn oo alrajca takuunu bilqowli waalficli maca niyati rajcadu hadalla waa ku ansaxdaa bay yidhahdaan ficilla waa ku ansaxdaa lakin ficil ay niya la socoto laakiin shaaficiyadu ma ogola in ficilka noocaasa rajco loo niyeysto waxay leeyihiin intaanu soo ceshan uma tegi karo calaa kulli xaal haddii ay dhacday oo uu islahaa waa kuu bannaan tahay zina noqon mayso laa takuunu zinan xagga rajcadana waxaynu leenahay maadaama masalada khilaaf ku jiro arrintuna ay ku saabsan tahay guur iyo furuuj la xalaalaynayo sida laysku waafaqsan yahay waa inuu maro oo ah inuu hadal ku soo ceshado ee intaasoo qura aanu rajco xisaabsan walow haba niyoodaba wallahu aclam
saa-iilkan isna waxa uu leeyahay biyaha masaajidda loo waqfiyo miyay bannaan tahay in siyaabo kale loo isticmaalo sida in dhar lagu maydho in jidhka lagu maydho in cunto lagu karsado
waayo haddii qof uu masaajid biyo u waqfiyey waxay ku xidhan tahay dee wuxuu ugu talagalay hadduu weyse u waqfiyey weyse waxaanahay looma isticmaali karo laakiin haddii u waqfiyey in lagu weysaysto lagu maydho waxyaabaha kale lagu qabsado waa lagu qabsan karaa asalkuna waxa wey qofku haddaanu sheegin biyaha uu masaajidka u waqfiyey dee inuu weyse ugu talagalay marka waxyaabaha kale waa inaan loo isticmaalin fuqahadu waxay ka gaadhsiiyaan qofkii haddii uu waayo biyo oo biyo cabitaan loo waqfiyey oo meel yaallo uu helo inaanu ku weysaysanahay inuu gebagabaysanayo biyahaas wixii loo waqfiye lagama leexin karo waa faaqidulmaa sharcan mid sharci ahaan biyo waayey buu qofkaasi la mid yahay marka tanina dee kaba sii daranoo biyaha cibaado iyo weyse loo waqfiyey qofku inuu siyaabaha kale u isticmaalaa sax maaha wallahu aclam
jasaaka allahu khayran saa-iilkani wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waxaan weydiinayaa sheekha timaha oo qeyb la xiiro qeybna la daayo ma bannaanta
timaha in qayb la xeero qaybna madaxa lagaga tagaa nabigu calayh salaatu wasalaam uu nahiyey naha nabiy can ilqazc wa xalqu bacdi ras oo madaxa barhkii in la xeero haddii markaa la kala gaabiyeyna oo qayb la wada xeeray aanay jirin iyo qayb laga wada tegey ee la kala gaabiyey sidaa in badanoo dhalinyarta ka mid maanta ay isticmaalaan oo wax asha xumaay oo gaalada lagaga dayanayo weliba kuwooda liita waa tashabuh bilkufaar gaalo ku dayashada nebigu uu nahiyey yuhi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum soo gelaysa wallahu aclam
saa-iilkani waxa uu leeyahay su-aashaydu waxa weeyi xaafadda walaalkay ayaa joogaa xaaskiisu ma iga xijaabanaysaa walaalkay xaaskiisu
walaalka xaaskiisu waaba ta dumarka u daranba waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii lagu dhaha fara-ayta iyaakum waddukuula cala nisa war dumarka ajanabiga idinka ah inaad u gashaan iska ilaaliya fa qiila lahu afara-ayta alxamwa yaa rasuul allah rasuulka ilah dumaashiya ka waran alxamwa aqaaribu zawj gabadha ninkaa u dhaxday ragga qaraabada la-a weeye marka aabihii laga reebo dee aabihii isagu maxram buu yihi iyo inankiisa gabadh kalabaha u dhashay labadaas iyagu waa maxaarim laakiin ragga kale ee xagga ninka ka soo jeeda waa walaalkii waa in abtigii waa barwadaagii waa in adeerkii saasi u wada waa adeerkii ajanabi bay gabadha ka yihi nebigu wuxuu uhi alxamu lmowt waaba dhimashaba isagu halis waayo aada looma dareemo oo aada gabadha loogama ilaaliyo ninka walaalkii baa imanaya way ka furaysaa o iska soo gelaya in adeerkii baa imanaya ma ninka in adeerkii baad celin isagaaba laga yaabaa in haddii ay xataa saa yeesho uu ku xanaaqu dhaahdo saad ninka aad u soo celisay in adeerkee maxaad guriga uga furood waliba aad usoo dhaweyn weyday oo markii khiirada iyo hinaasihii ragga uu sharciga ah uu ka yaraaday baa saasi la yeelaya dabeetana dhibaato badan baa ka timaada dhibashadaa nebigu uu sheegay calayh isalatu wasalaam ayaa ka timaada in badan baynu dee maqalnaa qisaska arrinta noocaasa ku saabsan iyo xumaanta ka dhacda marka walaalka xaaskiisu ajanabi bay kaatay weliba dumarka kale saaad isaga ilaaliso si ka daro inaad isaga ilaaliso lama gooni noqon kartid iyadoo bilaa xijaabana kuma hor iman karto wallahu aclam
khayr ilaha sheekha ha siiyo waxa weeyaa saa-iilkani wuxuu ihi weydiiyey sheekh wiilka iyo gabadha la isku asturo diinta islaamku maxay ka qabtaa
waxaan u fahmay xumaan baa dhacday oo gabadhii baa uur leh dabeetana nin ay tilmaantay baa loo guurinaya arrintaasi sax maaha waxaanay noqotay arrinta noocaasi mid xumaantiiba fududaysa xumaantii baaba dee ka mid noqonaysa min wasaa'il nikaax waddooyinka guurkaabay ka mid noqonaysaaba mar haddii arrintu halkaa ay ku dambaynaysaba in ninkiina gabadh uu ku helo gabadha nin ay ku hesho dee dhib ba loo arki maayo foolxumadii ta kale gabadhani uur bay leedahay uurkan cid dalana ilaahay baa og kanay sheegaysa inuu yahay inuu mid kale yahay ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu yihi waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna dumarka uur kale ajashooda ama ciddadooda waxay dhammaanaysaa markay umulaan aayadduna waa caam may kala qaadqaadin marka gabadhaasi sida saxda ah wallahu aclam waa gabadh ciddo ku jirta ilaa ay umulayso waxa weeyaan cidi ma guursan karto laakii ay sheegtay walaa mid kale wallahu aclam
su-aasha insha allah su-aalaha waan soo ururinaynaa waqtiguna waa dheeraaday sheekhuna muxaadaro dheerna waa inoo galay waxaa saa-iilkan uu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa qofka intuu xaaraanku dhaco ka toobad keena haddana shaygii uu ka toobad keenay ku noqda
albaabka towbadu waa furan yahay intaanay qofka naftu cuna kaga soo ururin ama aanay qoraxdu ka soo bixin halkaasi ay ka dhacdo ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam addoonka towbadiisa ilaahay waa aqbalaya intaanay naftu cuna kaga soo ururin taasina iyaduna waa mid kale oo albaabka intaan la xidhin towbadda waa laga aqbalaya marka haddii qofku xumaan uu ku dhacay oo uu ka toobad keenay haddana ilaahay uga toobad keenay subxana wa tacaala maa zaalat atowbatu waajiba caleyh towbadii sidii unbay waajib ugu tahay marka horeba waajibkay ugu ahay laakiin qofka muslimka waa inuu towbadiisa adkeeyo asbaabtii towbadiisu ay ku taabageli lahaydna waa inuu ku dadaalo wallahu aclam
su-aasha ugu dambaysa ee sheekha aynu weydiinayno saa-ilkani waxa uu leeyahay waxaad moodaa inay gabar tahay nin qaadka cunaa ilaahay dartii ma looga tegi karaa
waxay u eg tahay haddii ninkii qaadka uu cuno gabadhiisii ama xaaskiisii ilaahay daraaddii ma uga tegi karta waxay le horta qaadku waa wax xun inuu xun yahayna cuqalaau nnaas ay isku waafaqsan yihiin maanta dhibaatadiisuna haddii la dheef buu leeyahayba ay dheeftiisa ka badan tahay shaygana mar haddii dhibkiisu uu dheeftiisa ka bato culamaa ulislaam guud ahaan waxay isku waafaqsan yihiin inaanu xalaal ahayn ilaahay baa hi yasaluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ifmun kabiiru wamanaaficu linnaas waismuhumaa akbaru min nafcihima waxay ku weydiinayaan khamriga iyo khamaarka waxaad tidhaa manaafic baa dadka qaar ugu jirta laakiin xumaantooda ka badan wanaagooda iyo waxtarkooda lihaadaba ilahay xaaraantimay waxaa ayadda culimmadu u daliishada waa qaacida caama kullu maa kaana dararuhu arbaa min nafcihi annahu muxaram wax kastoo dhibkiisu dheeftiisa uu ka badan yahay inuu xaaraan yahay magacu doonaya halahado muuqu doonaya halahado waqtigu doonaya ha soo baxo hada laa yuhimuna waa qaacida caama sharciya ilaa qiyaam saaca shaqaynaysa nebigu wuxuu mar kale yidhi calayhi salaatu wasalaam laa darara walaa diraar xadiidkaana culimmadu waxay u daliishadeen wax kasta oo dhibkiisu dheeftiisa uu ka badan yahay ama ay dhibkiisa iyo dheeftiisu siman yihiinba inuu xaaraan yahay khala dadka qaarkood waxay ku odhanayaan aayad qur-aan miyaad haysaayoo qaadku waa xaaraan leh ama xadiid nebi misagaa jirayba waqtigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam mar dambe u soo baxay haddii qofkaa su-aal la weydiiye ka warramo lagu dhaahdo aayad qur-aana miyaad haysaa ama xadiid nebi oo xashiishadda xaaraantimaynaya xashiishadda lagu sheegaya lafteeda dee wuxuu ku odhanayaa maye waa maandooriy oo dhibkeedaa badan soo ma waxaan leenahay qur-aanku qaabka axkaamta u caddeeya waa laba midkood التصريح والتنصيص بالحكم الخاص بحكم الشيء الخاص شيغا قار كاين حكم كيسا قرآن كوشاكو سزيلدي خمرجي قتلجي شيادا حكم كودي سيقوني قوني بالله شيء صوما طريقة الوضوح تونا طريقة مهمة إلى قيام الساعة الشقيرس إلى قيام الضعيف ووضع قاعدة عامة تندرج تحتها جزئيات كثيرة وإن القرآن كدتشي قاعدة جود قاعدة لا ضر ولا ضرار وحكستو دبكي سديفتي سكبدا يا وحاران قاعدة سو شقينيس إلى قيامة والشيء ميزان كاسم بالا صارية dabeetana taas ayuu ku xukum qaadanayaa marka waxaan leenahay qaadka ilaahay daraaddii ha looga taga ragga inta cunta dhibkiisana waa la aqirsay waa la darensay nin qaad ka tegay oo u darsadayna lama hayo nin kastoo qaadka iska daayay waa ka raystaa bahalka qaadka la yidhaahdo diin ahaan buu uga raystaa dad ahaan buu uga raystaa dhaqaale ahaan buu uga raystaa caafimaad ahaan buu uga raystaa dhinac walba uga raystaa nin kastoo qaadka iska daayay bal warayso wuxuu ku odhanayaa si allaale si aan ahaba isgaran maayo berigii qaadkaan cuni jiray inaga qaad shaqe si allaale si aan ahaba garan maayo berigan qaadka cuni jiray waxaasoo dhibaatay si ay uga qarsoonaayeen balwad iyo imtixaan baa qofka wata waana la iska dayn karaa ilahay waa in la tala saarto sabir iyo mujaahadatu nafsina waa in lala yimaado marka dambe naftu iyadaa nici doonto waa usoo uri doona dumarkana waa ku dhiirigelinaa ragga inay qaadka kala dagaalamaan oo aad ay uga waaniyaan haddii ninku markaa uu qaadka ku daynayo sidaa hadduu waano ku daynayo waanada ugu ekaysi oo una sabir haddii waanada aanu ku daynayno markaad tidhaahdo anu waa iskaga kaa tegaya laga yaabo taasi inay baqan geliso idhaahdo war maxastaayo ubadkaayo rahayn kari maysin qaadkaa fududa qaadka iska daa gabadha wayna ku cadaadisa wallahu aclam sal allah calaa nabi